الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون suuratu atawba ayaan ku soo dhex jirnay aayadda afartan iyo sideedaad ayuu darsigan ka bilaabanaya intaynaan gudagelin darsigana maanta kii shalayto laba meelood aynu kaga noqono ta koobaadi waxa weeye aayaddii laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim ismisaarkeeda icraab ahaan waxa weeyaan laa yasta'dinuka aladiina yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir kuwa alle iyo maalinta aakharo rumeeyey idan kuma weydiisanayaan an yujaahiduu fi an yujaahiduu inay jihaadaan inay jihaadaan idankeeda kuma weydiisanayaan sidaa marka la yidhahdo waxay noqonaysaa adoon xataa u idmin bay diyaar u yihin baynamaa munaafiqiintii inay hadrhaan ay diyaar u yihiin iyagoo amar lagu siiyey inay soo baxaan iyo haddana hadhayaan laakiin dadka iimaan kale iyagu iyagoon la amrin bayba diyaar yihiin sidaas marka waxay noqonaysaa taa aan hadda marnay culimada qaar ka midana waxay leeyihiin waxaa fiican in laa lasoo qadaro meesha anta iyo yujaahidu udhaxaysa oo markaa waxay noqonaysaa kuma kaama idan dalbayaan anlaa yujaahiduu inaysan jihaadin inay hadhaan oo jihaadka ka hadhaan taa idankeeda kuma weydiisanayaan ee yacni waxa weeyaan munaafiqiinta lagu yaqaanaa inay hadhitaanka idankeeda weydiistaan ayagu saasoo kale ma aha marka labadaaba taa doontan baad mari kartaan meesha labaadi waxa weeye waa meel sabqu lisaanuhu carabku inaga maray walaw araaduu lkhuruuja la acadduu lahu cuddatan cuddatahu baynu akrinay marka cuddatan wey macnuhuna waxa weeye waa waxyaabaha yani loogu talagalo safarta iyo bixitaanka gaadiidka iyo sahayda iyo cuddada la yidhahda macnuhu waa saxaan ku fasirnay laakiin xagga lafdiga baan cuddatahu akrinay cuddatan wey laqad ibtagaw lfitnata min qabl waqallabuu laka lumuur waxaa lagu sii dhex jiraa weli munaafiqiintii iyo ka hadalkoodii maadaama suuraddu ayaadu fadeexaysay in la fadeexadayana ay mudan yihiin oo niman koox dhib badan oo dhibka ay islaamka ku hayaan ay u geysan karaan ay aada uga badan tahay gaalada gaalnimada caddaysatay dhibaatada ay u geysan karaan sidaas daraaddeed baa marka sifaadkooda aada loo faahfaahinaya si looga garto dadka oo la isaga jiro rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala laqad ibtagaw way raadiyeen alfitnata fitnadii bay raadiyeen min qablu horaan oo waqallabuu way gedgediyeen laka adiga dart adiga dartaa waxay u gedgediyeen alumuura arrimihii xataa jaa-a ilaa uu yimid alxaqu xaqii ilaa uu yimid oo wadahara uu muuqday amrullahi ilaahay amarkiisu uu muuqday oo saro maray walxaal hum iyagu kaarihuuna kuwa kahanaya ay yihiin fitnadan hadda ay mayna bilaabine hadda ka hor bay fitna dooneen oo isku dayeen nabiga sal lla alay wasalam iyo saxaabadiisa inay fitneeyaan bay isku dayeen oo dhib geysteen markuu nabigu sal lla alay slam magaalada madiine yimidba iyagii yahuud baa iskaashaday baysaskiree yahuudyadee magaalada deganaa iyo iyagaa isbahbahwadaag noqday marka sidii ay nabiga sal lla alay slam iyo saxaabada fitno dhexdooda u abuuri lahaayeen bay hadda ka hor ka shaqeeyeen bale waqallabuu laka alumuura arrimahana way ku rogrogeen way gedgediyeen waxaa laga wadaa yacni dhinac walbay arrinta ka fiiriyeen talay isu keeneen maskaxday ka shaqiysiiyeen arrintiibay rogrogeen si ay kuu dhagraan ay kuu dagaan adiga asxaabtaada waqallabuu laka alumuura niman intay fadhiisteen arrinta rogrogay gedgediyey kolba dhinac ka fiiriyey weeyaan baa laleeyahy maana ilaa xaqii uu ka yimid oo xaqii ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii uu muuqday iyagoo karahaysanay muuqashadaasi waxa weeye dagaalkii beder markuu nebigu ku adkaaday sal alay wasalam ayagoon filaynin wixii intaa ka dambeeyey hoos bay codkooda u dhigeen waa gabadeen wixii intaa ka dambeeyey laakiin intii ka horeysay niman cadcad bay ahayd saas manaa xataa jaaa alxaqu laqad ibtaqow way raadiyeen alfitnata fitnadii bay raadiyeen min qablu horaan wa qallabuu way gedgediyeen laka adiga alumuura arrimihii bay ku gedgediyeen aada bay utashade wey xataa jaaa ilaa uu yimid alxaqu xaqii ilaa uu yimid oo wadahara uu kor noqday oo uu saro maray dahara uu muuqday oo uu reeyey wey amrullahi ilahay amarkiisu ilaa uu kormaray oo uu reeyey macnaa wax muuqday muuqashada waxaa laga wadaa yacni markuu adkaado oo reeyo oo markaasi laga quusto ay u muuqato in waxba laga qaban karin walxaal hum iyagu kaarihuuna iyagoo kahanaya marka uu ilaahay amarkiisu daahir noqonayo ma i jecla ee iyagoo kahanaya oo dhibsanaya buu macnaha waxa weye daahir noqday wa minhum man yaquulu dallii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqatuu waina jahannama lamuxiitatun bilkafiriin wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man duul baa ka mid a man cid baa ka mid a yaquulu odhanaya idan lii iidan iidan inaa iska joogo dagaal ka hano walaa taftinnii hana ifitnayn nabi allah hay fitnaynin alaa hooyay fi lfitnati fitnadii dhexdeeda ayay saqatuu ku dhecen maxay tahay fitnada u laaban wa ina jahannama naarta jahanamana la muxiitatun mid koobtay wey bilkaafiriina gaalada mid koobtay wey meelay uga baxsadaan male wey waxay haysanaa sida ay culimadu u badan yihiin waxay kusoo degtay ninkii la odhan jiray aljadd bni qays qabiil la odhan jiray reer bani salima ayuu ugaas u ah dagaalkii tabuuq markii loo baxay buu nabigu sal lay waslam wuxuu ku yihi jaddow inakeen iskana soo bax buu ku yidhi markaasuu yihi nabi allow aniga waad og tahay waa lay og yahay buu yihi inaan ahay nin dumarka xaggooda ku ba-an dumar hadduu arkaba inaan laga karin waad ogtahay nimankaas lagu duulahaye reer bani asfarna waa ruum eh gabdho qurqurxsan bay leeyihin saas daraaddeed meesha haddaan tago in gabdhaha aan iska celin waayo layga celin waayo ka cabsanto marka hay fitnayn sabab ha iigu noqon inaan fitno ku dhaco marka iska kaydaayo ii ogolow inaan hadhoon dagaalka ka hadho maxaa yeele nin arrintaa khaaska ale baa lahay cudurdaarkaa khaaska baa le rabbi subxana watacala wuxuu leeya alaa fi lfitnati saqatu fitnadii waaba ku dhacen maxay tahay fitnada u laabo nin doonaya nebi maxamed inuu ka hadho salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fitnada u laabani maxay tahy gabadh baan layga karaynin iyo yani dumarkaan ku ba-nahay iyo fitnada ka weyni nebi maxamed baad ka hadhay salawatu rabbi waslamu aleyh alaa fi lfitnati saqatu rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala naarta jahanamada kaafiriinta mid koobtay weeyo dhinacyahoo dhan bay ka jirta meelay uga baxsan karaan ma ay jirto way macana culimada qaar ka mid a waxay leeyihin waxa uu yidhi yacni nebi allow ii ogolow hadhitaanka oo haddaadan dee hadhitaanka ii ogolaanin waa fitnoobi saas daraaddeed si aanan fitnada uga badbaado kolley kolley waan hadhayaaye laakiin fitnada iga badbaadiyo hadhitaanka ii ogolow inaan dagaal ka hadho sidaana macnaa waxa wey culimada qaar baa odhanaya ayib ninkaa jadd ibnu qays la yidhahdo ree bani salamu ugaas u ah nabigu wuxuu ku yidhi markay u yimaadeen man sayidukum buu ku yidhi sayidkiina waa kuwa ugaaskiina waa kuwa nabigu kuri sal l markaas waxay yidhahdeen sayidunaa aljadd bnu qays calaa anaa nubakhiluhu bay dheheen sayidka nagu waa jadd bnu qays ninka la yidhahdo laakiin bakhiilni baan ku sheegnaa waa nin gacan adag markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay wasalam wa ayu daa'in adwa-u min albukli buu nabigu sal lay slam muxuu yahay cudurka bakhiilnimo ka daran sayidkiinu waa wiilkaas timaha adag ee cab bishir bnu macruur wiilkaasaan sayidin ka dhigay bu nabir sal lay slam ugaasnimadii baa laga wareejiyey maxaa yeele bakayl ugaas ma noqon karo saas madaxdu ma noqon karo sideedaba xugum iyo madaxnimo waa inay deeqsinimo la socoto qaacidada qaado haddaad madax tahay deeqsina aadan ahayn ma sii jiraysa saas macana marka ugaasnimadii laga tuur bakayl ugaas ma noqdo waa inuu deeqsi yahay oo dadku madaxda wi u gacan furan yahy nin noocaasu marka ahaa ninkan aljadd ibnu qays wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man cid baa ka mid a yaquulu odhanaya iidan lii iidan nebiyo walaa taftinnii ay fi lqucuudi hadhitaanka iidan iyo fadhiisiga dagaalkaan ka fadhiiso walaa taftinnii hala ifitnayn oo sabaha iigu noqonin wax fitna inaan ku dhaco alaa hooya fi lfitnati fitnadii dhexdeedayba saqatuu ku dhaceen fitnaba uma laabnaba wa ina jahannama naarta jahannamana la muxiitatun mid koobtay wey bilkaafiriina gaalada mid koobtay wey in tusibka weliyaygii waa lasii wadaa in tusibka hadday ku asiibto nebiyow xasanatun xaalad wanaagsani hadday ku asiibto tasu'hum way xumayn way ka xumaanayaan wain tusibka hadday ku asiibto musiibatun musiiba hadday ku asiibtona yaquuluun waxay odhanayaan munaafiqiintii qad akhadnaa waan qaadanay amranaa arrinkanaga min qablu horaan hadda ka hor baanu ka tashanoo ka fiirsanay wayatawallow way jeedsanayaan walxaal hum iyagu farixuna kuwa faraxsan ay yihiin ee qul waxaad tidhahdaa lan yusiibanaa nama asiibayo ilaa maa kataba allahu wuxuu alla qoray mooye lana anaga noo qoray huwa isaga ayaa mawlaanaa sayidkanaga ah sayidkanaga noo hiilin waa isaga nala jira wa cala allahi alla dushiisana falyatawakal hatala saarteen almuminuuna muminiintu hatala saarteen kuwa rumaysani alla keliya dushiisa hatala saarteen wy maana munaafiqiintu waynu idinku dhex jiraane laakiin xaalad wanaagsane hadday idin taabatahay way xumaynaysaa way ka xun yihiin xaaladda wanaagsanay ay ka xumaanayaan waxa weeye haddaad guulaysataan oo cadowgiina ka guulaysataan way ka xun yihiin haddii aad haniime heshaan way ka xun yihiin haddaad caafimaad heshaan waa ka xun yihiin barwaaqo haddaad heshaan waa ka xun yihiin musiiba hadday idin asiibtona waa ku farxayaan musiiba hadday idin asiibtona waa ku farxayaan maxaa yeelay jiritaankiinayba iyayna rabinba waxa ay ugu jecel yihiin waxa weeye inaad meesha ka baxdaan wax kastoo idinka wax idiin ah ama dani idinku jirta marka waa dhibsanaya wax kasta oo idinka idin dhibayana waa jeceli waa gaaladii uun macnaha tilmaantii lagu soo sheegay ilan iyaga laftooda waa gaaladii daranaysa hadday musiiba ku asiibto oo ama dagaalka lagaaga reeyo oo dhibku soo gaadho ama ma ahee musiibo un masaa'ibta ka mid a ay ku asiibto waxay leeyihiin hadda ka hor baanu anagu arrinkanaga qaadanay hadda ka hor baan ka taxadirnay oo markaanu ka hadhnay alelaha taladeedii iyo go-aankeedii waanu qaadanay arin waa ka fiirsanay saasa odha qad akhadnaa amranaa min qablu horaan uga tabaabushay sanan uga tashanay bay leeyihin maana saas weya waxaa tidhahdaaba le nabiga sal alay waslam way jeedsanayaan ayagoo faraxsan markay musiiba kusoo gaad waxaad ku tidhahdaaba le nabiga sal alay wasalam annagu ilaahay doonitaankiisa iyo mashiicadiisaanu hoos joognaa wuxuu ilaahay qoray waxaan ahayn lana asiibi maayo xumaan kasta haddaad nala jeceshihiin tii ilaahay qoray waxaan ahayn nagu dhici maayo wax ilaahay qorayna na sheegi maayo isagaa ilaahay nala jiro oo sayidka noo hiilinaya waa isaga ciddii alla rumaysanna isaga keligii hadala saarato mu'miniintu ilaahay haddala saarteen macnaha annagu ilahay baanu talada u dhiibanay hadday musiibanku nagu dhacdana waxaanu rumaysannahay inay dani noogu jirto ilaahayna maamulaya allihii subxana watacala aan tala saarnay inuu maamulayo laakiin idinka rabitaankiina wuxuusan ilaahay nala doonin noogu dhici maayo xumaan kastoo nala rabtaan macnaha sidaa ku dhic in tusibka hadday ku asiibto nebiyow cadaawadooda meeshay gaadhsiisantahay aayaadkani muujinaya in tusibka hadday ku asiibto nebiyow xasanatun xaalad wanaagsani hadday ku asiibto tasu'hum way xumaynaysaa wain tusibka hadday ku asiibto musiibatun musiiba hadday ku asiibtona oo xaalad muruglad ka yani ku dhinta hadday ku asiibtona yaquuluuna yaquulu waxay odhanayaan qad akhadnaa waan qaadanay amranaa arrinkanaga min qablu horaan hadda ka hor baan anagu ka taxadarnay oon amarkanaga qaadanay wayatawallow wayna jeesanayaan wayatawallow way jeesanayaanoo kolkaasay jeesanayaan walxaal hum iyagu farixuuna ay yihiin kuwa faraxsan inay ka badbaadeen musiibadaasay ku faraxsan yihiin qul waxaad tidhahdaa nebiow waxaad kuwaa ku dhahdaa lan yusiibanaa na asiibi maayo ilaa maa kataba allahu wuxuu alla qoray mooye lanaa annaga uu noo qoray mooye wax looxul maxfuudka horey lagu qoray marnamana aan na sheegeen waxaan ahayn lagu dhici maayo huwa isaga ayaa mawlaanaa sayidka noo hiiliya wa cala allahi alla dushiisana falyatawakal hatala saarteen almu'minuuna kuwa rumaysanay hadala saarteen meel wakti walbay joogaan iyo xilli walba talaba isaga ha u dhiibtay maamulka ilahay baa subxana watacala si baan u maamuli qul waxaad tidhahdaa nebiyow kuwaa waxaad ku tidhahdaa hal tarabbasuuna ma sugaysaan bilaa annaga miyaad nala sugaysaan ilaa ixda alxusanayeyni labada ugu wanaaga badan midood mooye wanaxnu anaguna natarabbasu waan sugaynaa bikum idinka waxaan idinla sugaynaa an yusiibakum allahu inuu alla idin asiibo bicadaabin cadaab inuu idinku asiibo oo min cindihi agtiisa ka ahaaday aw amase biaydina ama gacmahanaga inuu idinku asiibo ee fatarabasuu suga inaa mutarabisuuna kuwa sugayaanu nahay waxaad ku tidhahdaa nebigu miyaad nala sugaysaan labada ugu wanaaga badan midood mooye alxusnayeyn labada ugu wanaaga badan midood mooye wax kale miyaad nala sugaysaan labadaa ugu wanaaga badani waxa weeyaan ashahaadatu aw alnasru inuu ruuxu shahaado qaato oo ilaahay dartii loo dilo oo markaas iikiiyo barwaaqadii jannadu ka bilaabay taasi waxa weeye xaalad xun ma ah xaaladda labaadi waxa weeyaan waa inaan idinka adkaano oo xoolihiina aanu haniimaysano nasri iyo guul iyo lib labadaasi oo mid walba ay fiican tahay wax yani ay ugu fiican tahay labadaa midood unbaad nala sugaysa labadaa mid unbaad na gaadhi annaguse idinka waxaanu idinla sugaynaa inuu ilaahay cadaab agtiisa ka yimid idinku asiibo ama gacmahanagaba idinku cadaabo cadaab xaggiisa ka yimid macnaha waxa weeyaan ama macnaha abaaro ama musiibo kale ama dhulkoo lala gooyo cadaab uun xaggiisa ka yimid ama meehe in kaa laga daayo gacmahanagu cadaab idiin noqdaan oo ilaahay gacmahanaga idiin isticmaalo aanu idin layno oonu idin adoonsano oon dhulka idinka furano ilan waa cadaab taa dambaana ilaahay ku abaalmariyey oo saasaa ilahi subxaana watacaala uu ciqaabay marka suga anaguna waan sugayna bal aan ka war dhawra inaguna waan ka war dhawraynahay natiijadii waxay noqotay yani saxaabadii wixii ilaahay subxaana watacaala uu qaatayna shahaaday qaateen intii noolaatayna cizi iyo nasri iyo guul iyo lib bay ku fadhiistay saas way maanaa ayagiina wixii la laayeyna waa la laayey wixii kalena waa soo islaamay saas way noqotay marka marka mataa waxaana baad nala sugaysa ruuxa muslimkaa sidiisaba adduunka korkiisa markuu ku nool yahay labadaa mid kamid u nool yahay ilahayna u shaqaynaya subxana watacala ilaahay diintiisa hadduu u shaqaynayo ama tii ilaahay baa ku imaano diintaa iyo mabda'aasuu u dhimanaya waa xusna ama meehe nasri iyo guul iyo libta uu higsanayuu gaadhayaa iyaduna waa xusna meel la-aan maba dhacayo meel bilaasha maba dhacayo muminku markaasuu ilahay u shaqaynaya subxana watacala saas way maanaa qabki iyo jidka hadduu hayo qul waxaa dhadhaa nebigo hal tarabasuuna ma sugaysaan bilaa annaga miyaad nala sugaysaan ilaa ixda alxusnayayni labada ugu wanaaga badan midood mooye wanaxnu anaguna natarabasu waanu sugaynaa bikum idinka waxaan idinla sugaynaa an yusiibakum allahu inuu alla idinku asiibo bicadaabi lcadaab cadaabkaasoo min cindihi agtiisa ka ahaaday aw amase biaydina gacmahanaga uu idinku asiibo oo waxay noqonaysaa in laydin qafaasho laydin laayo fatarabasuu suga marka ka war dhawra taas inaa anaguna macakum la jirankiina mutarabisuuna kuwa sugayaanu nahay bal aynu isla sugno waxay ku dambaysaa berine qul waxaad odaa nebiyow anfiquu bixiya munaafiqiintiiyo dawcan daayiciina idinkoo ogol aw karhan ama idinkoo mukrahiina la qasban idinkoo laydin qasbay ama idinkoo ogol bixiya waxaad bixinaysaan lan yutaqabala la aqbali maayo minkum xaggiina marnaba laydinka yeeli maayo maxaa yeele inakum idinku kuntum waxaad ahaateen qawman qowm baad ahaateen faasiqiina oo ilahay jidkiisa ka baxay jidkii toosnaabaad ka baxdeen waxba laydinka yeeli maayo wamaa manacahum ma diidin maa manacahum uma diidin iyaga an tuqbala in la aqbalo minhum xaggooda nafaqaatuhum waxyaabahay baxsadeen in laga aqbalo uma diidin ilaa anahum iyagu kafaruu inay gaaloobeen mooye waxaa u diiday untana u diiday wax kale uma diidin ilaa anahum iyagu kafaruu inay gaaloobeen billahi ilahay inay ku gaaloobeen iyo birasuuli rasuulkiisa inay ku gaaloobeen mooye wax kale uma diidin oo walaa ya'tuuna ma imaanayaan asalaata salaadii ma imaanayaan ilaa walxaal hum iyagu kusaalaa kuwa wahsanaya ay yihiin mooye walaa yunfiquuna ma bixinayaan waxa ay bixinayaan ma bixinayaan ilaa wahum iyaga oo kaarihuuna kuwa kahanaya mooye iyagoo kahanaya mooye si kale wax u bixin maayaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay munaafiqiinta waxaad ku tidhahdaa wax bixiya ama idinkoo ogol oo iskeenay bixiya ama idinkoo laydin qasbay bixiya xaalad aada ku bixisaanba kolley waxba laydinka aqbali maayo kollaba ilahay wax idinka yeeli maayo subxana watacala oo maxaa laloogu diiday wax looga aqbali maayo faasiqiin baad haydeen bale jidkii ilaahay uu jideeyey mar haddaad ka baxsan tahay dadaal kastood bixisa waxba lagaa yeeli maayo saasaa lagu cillay waa la sii wado waxaa la yidhi in laga aqbalo waxyaalahay baxsadeen waxaa u diiday uun wax kale uma diiday maxaa diido ishortaagay in laga aqbalo wixii ay baxsadeen waxaa u diiday uun ilaahay iyo rasuulkiisa ku kufriya ruuxa hadduu alle iyo rasuulkiisa ku kufriyo oo gaalnima ay ku jirto wax kastoo uu baxsadaayo laga aqbali maayo waxba laga yeeli maayo maxaa yeelay camalka aqbalidiisa waxaa asaas u ah ruuxa la imaanaya camalkaasi inuu mumin yahy saas maana man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun waa shardi shardi wey ruuxa camal laga aqbalayo inuu iimaan leey maxaa yeelay asaaska acmaashu ay ku istaagayso waa iimaanka haddii iimaan la waayo intaasoo camal oo fiican haddaad la timaado aakhare waxba kuuma yaalaan maxaa yeele shardigii camalka lagu aqbali laha waa meesha ka maqan macana marka maadaama kufri ay la yimaadeen waxba laga yeeli maayo ta kale salaada lama imaanayaan iyagoo wahsanaya mooye salaada ma imaanaya maadaama salaadii muusan rumaysnayn aakharadaba ma rumaysnaba kitaabkaba ma rumaysnaba sideedaba salaada wuxuu ruuxu nashaad iyo moraal iyo uu ku tukadaa markuu rumaysan yahay salaadani inay tahay shay jira waajib tahay ajir uu ka sugayo ilaahay agtiisa abaalgud uu kaga rabo aakhariyo janno uu rumaysan yahay markaasay salaadu u fududaayo wahsi uu ka baaba-a laakiin sheegaan rumaysnayn waxoogaa unaad ku yara gabanayso nafi kuu geysay yani waxa weeye lugjiid iyo cagjiid ubaad ku tahay mar walbaba salaadii cagjiid bay ku tukanayaan iyo waasi si gal kuma yimaadaan munaafiqiin baa la yidhaha rasuulkeena sal alay slam waa ki yidhi salaada munaafiqu waxa weeye yani salaada waktigeeduu dilaya wuu dilayaa markay qoraxdu sii dhici rabto ayuu macnaha waxa weye madaxa dhowr goor dhulka qub qub qub kaga siinay sidii macnaha waxa weye qooleed iyo cabayso kaleeto munaafiqa salaadiisu wata macnaha waxa weye wahsi iyo cagjiid iyo nashaad la-aan wax mooraala uma bahayaba salaada munaafiqnimada calaamaadkeeda ka mid hadday wax bixinayaan ay wax sadaqaynayaanna iyagoo qibsanayay sadaqaynaya maxaa yeelay waa bakayl nafta bini aadamku waa bakayl nafta bini aadamka bakaylnimadeeda waxaa wax ka soo saara waa markay iimaan leeda wax rumaysanta laakiin iimaankii wax soo saaraya ee sadaqada ka bixinaya hadday weydo gacantan wax bixinaysaayi way dhibsanaysaa oo qalbigiioo karaahaysanaysu ruuxu wax bixinaya macana laakiin ruuxa muminka salaada markuu tukanayana wuu ku raaxaysanaya war raaxo markuu sadaqada la baxayana isagoo ku faraxsan oo jannadii ilaahay iyo naxariistiisii iyo ridihii ilaahay ay u muuqdaan buu sadaqadii dhiibaya ma karaahaysanaya waa ku faraxsanaya maana heerkaasi waa heerka iimaanku dadka gaadsiiye wey qul waxaa tidhahdaa nebigo anfiquu bixiya dawcan taa'iciina idinkoo ogol aw karhan mukrahiina idinkoo laydin kalifo laydin qasbay idinka oo macnaha waxa weye karhan qasab ku bixiya ama ogolaansho ku bixiya laba gooraba lan yutaqabala la aqbali maayo minkum xaggiina laydinka aqbali maayo maxaa yeelay inakum idinku kuntum waxaad ahaateen qawman qowl baad ahaateen faasiqiina oo ilahay jidkiisa toosan ka baxay daacadiisa ka baxay wamaa manacahum ma diidin maa manacahum kuwaa uma diidin an tuqbala in la aqbalo minhum xaggooda nafaqaatuhum waxyaalahay la baxeen in laga aqbalo umay diidin ilaa anahum iyagu kafaruu inay kufriyeen mooye waxa u diiday waa utaa maxaa u diiday wax kale uma diidin ilaa anahum iyagu kafaruu inay kufriyeen mooye billahi ilahi warasuulihi inay ku kufriyeen oo birasuulihi iyo rasuulkiisa inay ku kufriyeen mooye wax kale uma diidin walaa ya'tuuna ma imaanayaan asalaata salaadii ma imaanayaan walxaal hum iyagu kusaalaa ay yihiin kuwa wahsanay salaada ma imaanayaan iyagoo wahsanaya mooye xaalad ay wahsanayaan unbay salaada imaanayaan walaa yunfiquuna ma bixinayaan nafaqa ma bixinayaan ilaa wahum iyaga oo kaarihuuna kahanaya mooye xaalad ay kahanayaan oy dhibsanayaan mooye xaaladay ku faraxsan yihiin oo rabaan ma bixinayaan macna falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun falaa tucjibka yayna ku yaabgelin labiyo amwaaluhum xoolahoodu yayna ku cajabgelin walaa awlaaduhum iyo caruurtoodu toona inamaa yuriidu allahu alla wuxuu uu doonayaa liyucadibahum inuu munaafiqiintaa cadaabo bihaa xoolaha iyo carruurta inuu ku cadaabo fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa ee liidatay nolosha liidata dhexdeeda inuu ku cadaabu doonaya wa tashaqa iyo inay baxdo anfusum nafafyaalkooduna inay baxaan walxaaluhum iyagu kaafiruuna ay gaalo yihiin ayagoo gaalo ana inay naftu ka baxdaa la doonaya su-aashu waxay tahay aayaddu ay ka jawaabayso ilaahayow haddaad neceb tahay munaafiqiinta maxaad xoolaha usiisay ood carruurta usiisay ood nimanka u barwaaqisay maba rabtid maba jeclid tii baa laga jawaabiyo waxaa la leeyahay xoolaha la siinayo iyo caruurta la siiyey waxba yiina ku cajabgelin ha u bogin waxba ha u hanqaltaag maxaa yeelay ujeeddo kalea loo siiyey ma aha jacayl in loo siiyey waxaa la dooyinayaa adduunkana in lagu cadaabo naftuna ay ka baxdo iyagoo gaala saasa la doonaya seebay xooluhu adduunka cadaab ugu noqonaya waxay cadaab ugu noqonayaan xasanulbasri wuxuu leeyahay zakadiibay bixinayaan oo xoolihii nafaqadiibay ka bixinayaan oo jihaadkiibay ka taageerayaan ayagoo rumaysnay marka xoolihoodiibay dhib ku bixinayaan taasi waa nooc cadaab ah oo adduunyada cadaabkeedii ibnu jariir iyo ibnu kaiir iyo saasay dooranayaan laakiin waxaa kaloo soo geli karaya culimmadu ay leeyihiin tafsiirku waxaa soo gelaya xoolaha sidooduba adduunka markaad gacanta ku hayso waa nooc cadaab waa nooc kadeed ah shaqa shaqayntooda la shaqaynayana waa kadeed helitaankoodu waa kadeed jidka loo maraya waa khataroo intaasoo khatar iyo hurdo la-aan iyo dhidid iyo rafaad baa loo maraya markii la keeno oo gacantaada ay soo galaanna xisaabintooda iyo kawarhayntooda iyo ilaalintooda iyo waardiyeyntooda iyadana kadeed ah ka fikirkooda maxay ku dambayn doonaan murugteeda iyadana dhib ah xoolahani sideedaba raaxo ma ahe waa kadeed marka adduunyada in lagu cadaabaa la doonaya oy ku rafaadaan oy ku kadeedmaan oy raaxo waayaan islamarkaa inay xoolaha say u daba socdaan oo ugu mashquulsan yihiin ay gaalnimada ku dhintaan baa la doonaya markay gaalnimada ku dhintaanna ilahay cadaaba subxana wa tacala saas man marka xoolahan hamoodin in lagu jecel yahay waa dabil loo dhigay wy dabil loo dhigay oo la doonayo in ay iyagoo ku dhex jira ay ku dhintaan ilahayna cadaaba subxana wa tacala saas waa istidraaj oo waa kii xadiiska nabiga sal alay waslam haddaad aragto addoonka isaga oo dembi ku dhex jira ilaahayna u nicmaynayo waxaad ogaataa waa un istidraaj wey saas man istidraaj weeyo yani waa loo seeta dheereynayaa waxaa la doonayaa inuu ishalmaamo markaa kadibna si fudud loo qabto saas wey waxay la mid tahay wla tmudana caynayka ila ma matacna bihi azwaaja minhm zahrat alxayaati dunya linaftinahum fiih xoolahay haystaan waxba ha wanqaltaagi dhaldhalaalkooda iyo quruxdooda waxba ha wanqaltaagi waxa uu la doonaya in lagu imtixaane saas wala falaa tucjibka yayna ku yaabgelinin oo ku cajabgelinin amwaaluhum xoolahooda yayna ku cajabgelinin walaa awlaaduhum iyo caruurtooda tood xoolahoodii caruurtoodu midna yayna ku cajabgelinin inamaa yuriidu allahu alla wuxuu uu doonayaa liyucadibahum inuu cadaabo oo ku dhibaateeyo yani munaafiqiinta iyo gaalada bihaa xoolahaa inuu ku dhibaateeyo fi lxayaati dunyaa nolosha dhexdeeda fi lxayaati noloshan dhexdeeda addunyaa ee liidata noloshan adduunya ee liidata dhexdeeda waxaa la rabaa in lagu ciqaabo lagu lagu yacdibo watazhaqa inay baxdo ayaa la doonayaa anfusahum nafyaalkooduna inay baxaan wahum iyaga oo kaafiriina gaala kaafiruuna gaala meel baa lala doonayaa sibaana la rabaa inay laftu uga baxdo xoolahana waa sababkii lagu gaari lahaa inay qaabkaa iyagoo gaala laftu uga baxdo macna saasaa macnaa rabbi subxana wa tacala uu inoo sheegay wayaxlifuuna billahi inahum laminkum wama hum minkum walakinahum qawmun yafraquun wayaxlifuuna billah ilahay bay ku dhaaranayaan inahum iyagu laminkum idinka inay idinka mid yihiin inay idinka mid yihiin bay ku dhaaranayaan wamaa hum mana aynan ahaanin minkum idinka idinka mid maaha walaakinahum iyaguse qawmun qawm weeye oo yafraquuna baqaya baqdin baa ka keenaysa mooye dhaartee idinka mid maaha law yajiduuna inayna idinka mid ahay waxaa ku garan law yajiduuna hadday heli lahaayeen hadday helaan malja'an meel la magan galo aw makaaraatin ama godad aw amase mudakhalan dhulka hoostiisa meel oo laga duso oo la galo hadday heli lahaayeen lawallow way jeedsan lahaayeen ilayhi kaas lasoo sheegay bay u jeedsan lahayeen xaggiisa walxaal hum iyagu yajmaxuuna kuwa degdegaya ay yihiin oon soo laabanayn waxa weye waxaa la cadaynayaa meesha oo aayadahani caddaynayaan nimanku xaalka ay ku dhex nool yihiin bulshada muslimka ah markay ku dhex nool xaalkoodusu yahay cabsi iyo naxdin iyo argagax iyo dhib markay idin dhex joogaan waa rafaadsan yihin maxaa yeelay idinma jecla way dhaaranayaanoo mar walba waxay ku dhaaranayaan inay idinka mid yihiin wallahi inaanu mu'miniin nahay wallahi inaanu bulshada islaam ka mid nahay wallahi inaanu saxaabada ka mid nahay dhaar unbay waxooda ku wadaan a dhaar rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala idinka idinka midsa maaha way dhaaranayaan laakiin ayagu marnaba idinka mid maa yani maalinna mayna rumaynin waxaad rumaysateen ilan bulshada islaamka waxaa lagaga mid noqdaayo xubin lagaga noqdaa in mabda'a la qaato iimaanka la rumeeyo waxay rumaysan yihin la rumeeyo taa marna mayna qaadanin oo idinka mid maahu rabbi yihi subxana watacala laakiin hadalkan iyo dhaarta waxaa ka keenaya way baqayaan walaakinahum qawmun yafraquuna inta la ogaado sida gaalada oo kale in loola dhaqmo xoolahooda iyo naftoodaba khatar galaan bay ka cabsanayaan saas daraaddeed dhaartaasay doonayaan inay ku dhex nooladaan bulshada iska dhaardhaartaan idinka mid baa nahaynaa ku hayaan hadday heli lahaayeen malja-an meel la magan galo yani meel dhufaysyo la magan galo oo lagu nabad galo ama maqaaraad maqaaraadka waxa la yidhahda waa godadka waaweyn ee ka samaysan buuraha korkood ama godad ay galaan heli lahaayeen aw mudakhalan ama meel la galo ay heli lahaayeen mudakhalka waxa la yidhahda waa meesha yani waxa weyaan ama yani sarabka ama nafaqa waa meel dhulka hoostiisa ama buurta hoosteeda ka duleesho dhanka kale looga baxo saas maana mudakhalka kaasaa la yidhahda meel la galo oo laga duso hadday heli lahaayeen taasay u jeedsan lahaayeen oo xaggiisay aadi lahaayeen ayagoo weliba degdegayo oon soo laabanayni way macana saas way maana yajmaxuuna ayagoo iyagoo ku madax adag oo shayna uusan soo celinaynin oo arrintaa ku degdegay wayaxlifuuna way dhaaranayaan billahi ilahay bay ku dhaaranayaan inahum iyagu laminkum dhaarta waxaa ka keenaysa soomaalida waxay yidhahdaan caydhulxune caydhulcune calooshiisu ka yucululqabaa bay dhahaan ruuxu hadduu caydhul cuno oo macnaha dakaro qabo mar walbaba isagaaba iska shakisanba muxuu u dhaardhaaran muuminka caadiga iimaankiisu uu dhabtayahay inuu dhaardhaarto uma baahno sooma muxuu dhaardhaar uga baahan yahay isagaaba isogba laakiin kani maadaama uu is-og yahay waxa qalbigiisa ku jiriyo wuxuu muujsanay inay kala gedisan yihiin dhaartaasuu doonaya inuu ku marsiiyo oo ku socodsiiyo macnaha wayaxlifuuna billahi ilahay bay ku dhaaranayaan inahum iyagu la minkum inay idinka mid yihiin bay ku dhaaranayaan wamaa hum mana aynan ahaanin minkum idinka idinka mid ma aha maa hum maynan ahaanin minkum kuwa idinka idinka mida maysan ahaan walaakinahum iyaguse qawmun qowm way oo yafraquuna baqaya baqdin baa hadalka ka keenaysa law yajiduuna hadday helayaan maljaan meel la magan galo aw maqaaraatin ama godad ay galaan aw mudakhalan ama meelay ka dusaan oo intay galaan dhanka kale uga dusaan hadday heli lahaayeen lawallow way jeedsan lahaayeen ilayhi xaggiisay u jeedsan lahayen kaasay xaggiisa aadi lahayen waaba idinka dhex bixi lahayn walxaal wahum iyaga oo yajmaxuuna degdegayo oon soo laabanay saas maana meel ay idinka aadaan hadday heli lahaayeen mayna idin dhex joogan wey laakiin dhex joogidda dan baa ku kaliftay ilan marmar baa waxaadan xubin bay dantu ku badi dan baa badbaday inay idinku dhex noolaadaan mooye hadday heli karaan meel kale inay aadaan waa idinka tegi lahay saas maana wa minhum man yalmizuka fi sadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطaw minha idaa hum yaskatuun wa minhum waxaa ka mida munaafiqiinta man cid ayaa ka mida yalmizuka ku ceedaynaya nebiyo oo ku dhaleecaynaya fi sadaqaati fii qasmi sadaqaati sadaqooyinka qaybintooda ayuu kugu dhaleecaynaya fain ucduu haddii la siiyo minhaa sadaqaadkii haddii wax laga siiyo raduu way qancayaan wain lam yucdaw haddaan la siinin munaafiqiinta minhaa sadaqaadkii haddaan wax laga siininna idaa markaaba hum iyagu yaskhatuuna waa kuwa xanaaqay oo cadhoonay walaw anahum iyagu raduu hadday raalli noqon lahaayeen oo qanci lahaayeen maa shay hadday ku raalli noqon lahaayeen aataahum allahu alla uu siiyey wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu waxay siiyeen hadday ku qanci lahaayeen oo waqaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa ka nagu filay allahu alla wey sayu'tiinaa wuuna siin doonaa allahu alle min fadli fadligiisu wax naga siin doonaa wa rasuuluhu rasuulkiisuna wuuna siin doonaa innaa anaguna ilallahi xagga alle raagibuuna kuwa jirinaya ama rajaynayaanu nahay sidaa hadday dhihi lahaayeen ee lakaana khayra lahum saasaa u ficlan lahay jawaabta saasaa u roonaan lahay ayaa la leeyay munaafiqiinta waxaa ka mid a kuwa yani kugu dhaleecaynaya sadaqada qaybintooda yani qaabka aada wax u qaybisay ood xoolaha u maamulaysa nebi maxamedow ayayna qaarkood ku qanacsanayn oy qaarkood wax kaaga sheegaya sida masalan maalintii xunayn oo kale markuu nabigu sal lay waslam xoolihii laga qabsaday saqiif iyo hawaazin iyo odayaal buu u badiyey sidaan utegi doona odayaashii waaweynaa ee maalintii maka raggii soo islaamay iyo odayaal kale iyo waxbaa loo badiyey oo xolo badan lasi nin baa yimid markaasuu yidhi maxamedow hadduu ilaahay dadka cadaalad u samee ku yidhi cadaaladdii ilaahay ku faray maadan samayninba ee dadka cadaalad samey ee xashada daabu ku yidhi ee xashaa samaysa markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay wasalam war habaar ku dhac haddaanan anigu cadaalad samaynin yaa kalaa cadaalad samaynay bal ninka cadaalad laga sugin nebi maxamed hadduusan cadaalad samayn yaa ma jiro markuu jeedsaday ayuu nabigu wuxuu yhi sal alay waslam ninkaas aada arkaysaan dhabarkiisa waxaa kasoo bixi doona niman yani qur-aan akhriskooda iyo salaadooda iyo cibaadadooda markaad fiirisaan diinta aada xaqiraysaan oo yasaysaan laakiin diinta uga dhexbaxaya sida leeb meel lagu gaday sida uu leebku meesha lagu galay uga dhexbaxoo kale saasoo kale diinta uga dhex siibanaya qur-aanka iyo salaadan iyo cibaadadani dhuuntoomama dhaafsanaba niman noocaasaa ka farcami doona buu nabigu uri sal lay slam ninkaasi waa ninkii khawaarijtu ka farcamay khawaarijta nimanka la magac baxay ee nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa marka ka farcamay marka munaafiqiintu nebigu sal lay wasalam qaabka uu xoolaha u maamulayo ayay in badani dhaliili jireen oy dhihi jireen ama reerkiisii buu siiyey ama mehe nimankii saaxiibadiiha buu eexday ama niman odayaalo ugaasiya unbuu siinayaayo nagaa baahana muna siiyo haddana haddii ay leeyihiin dad kale u rabaan waxbayba ahaan lahayde waxay u dhaliceenayaan nabiga naftooday u rabaan naftooday u rabaanoo waa huguridoon saas way macanaha saas daraaddeed ba rabbi wuxu ihi subxaana wa tacaala haddii iyaga la siiyo waa raalli bay noqonaya ammaan alla caadilsanaa bay leeyihin talow ninka cadaalad badan ma soo dhici doona haddii la qadiyo oo waxba la siininna markaasay wada cadhoonayaan oo afka tuurahayaan waa cadhoonayaan bu rabbi yihi subxana wa tacala waxaa rabbi leeyahay haddii ay waxa ilaahay iyo rasuulkiisu siiyeen raalli ku noqon lahaayeen oy dhihi lahaayeen ilaahay baa nagu filan alli iyo rasuulkiisu fadliga alla fadligiisuu wax naga siin doonaa rasuulkiisuna wuuna siin doonaa xagga ilaahay baanan jirinaynaa oo rajo ka qabnaa hadday saa dhihi lahaayeen baa u fiicnaada bedelka ay cadhoonayaano hunguri u xanaaqahayaan hunguri u xanaaqahayaan maxaa hebel loo siiyo aniga la ii siin waayay shaqada munaafiqiinta way maanaa saas weya wa minhum waxaa ka mida man yalmizuka man cid ayaa ka mida yalmizuka ku ceebaynaya fi sadaqaati fii qasmi sadaqaati sadaqooyinka qaybintooda dhexeeda kuga ceebaynaya sadaqaadka iyo zakooyinka qaabka aad u qaybinayso bay kugu dhaleecaynayaan munaafiqiinta fa in uctuu haddii la siiyo minhaa sadaqaadka xaggooda haddii wax laga siiyo rabuu raalli bay noqonayaanoo waa qancayaan wain lam yuctaw haddaan la siinin minhaa sadaqaadkii haddaan wax laga siininna idaa markaaba hum iyagu yaskatuuna kuwa caroonayo wy mana markaa waa xanaaqayaanoo waa dudayaan wax sheeg bay bilaabayaan mana saas wy mana ayb yani waa siduu nabigu ku sheegay sal lay sl ruuxaasi waa ruuxa adduunyada caabuda ruuxa uu shilinku raalli geliyo oo maalinkuu shilinkaa helana iyo cidduu ka helana raalli ka noqdo maalinkuu waayana xanaaqo oo duraay waa ninka la yidhaahdo cabdu dinaar adduunyada iyo shilinka ninka caabudo nabigu markuu yihi sal lay slam tacisa cabdu dinaari wadirham yani ha halaagsamo habaar ku dhaco uu sii wado wuxuu yihi in ucطiya radiya wain lam yucطa sakita buu nabi yuri sal lay slam cabdu dinaarka waxaa la yidhahdaa ninka haddii la siiyana raalli noqda haddii aan la siininna xanaaqa oo duda saas maana aduu bal ufiirso adduunyada maanta xataa muslimiinta intooda badani miisaankay wax ku jeclaadaanoo wax ku nacan waa kaas saas dawladda wuxuu ku doorani amaad wax ka heshaa ninkuu jago u dhiibayo amaad wax ka heshaa ninka uu ammaanayo waxoogaabuu ku qabaa midka uu wax ka sheegayo waxbuusan ku haysanin waa asaaskaasayba ku salaysan tahay maxaa la ysku haystaa meel meeshana somalida ma maxay isku haystaan soo adduunye iyo xoolawan ma kii ku siiya oo aad ka heshana waa wiil wiil dhalay oo nin rageed ah oo macnaha waxaweye haliyey ah oo siyaasi ah oo macnaha waxaweye waan u dagaalami mustamiid baad tahay naftaad u bixin haddaad wax ka weydana ilaahay intii uu macnaha waxawey abuuray hadduu ugu fiican yahay tuug tuug dala wey ruuxaasi sax maa waxaasi sax maa inaad uun manfaci noqoto oo wixii adigu uun aada helaysa iyo dantaada wax ku miisaanto wuxuu ku leeyahay anagu reehel hadday jagada qabtaan maxaanu ka helayna maxaa laloo ogolya aree hebel saa soo tagtay aniga maxaa lai ogolya waan ku dhisahayaaye oo doorashadii waan ku abaa lacag baan ku siinahayaaye waan ka shaqaynayaaye laakiin maxaad inoo gashay waxba kuma ogoli hada tuug baa damarka ciddii ku dooran lahayn baa loo daaya waxaasaan ku ogolahay waa fiican waan ku dooranaya marka ammaantiisaad meel kasta lamaraya shaqa munaafiqnimo qur-aanku yuu ka hadlayaa meeshan buu ka hadlayaa munaafiqiinta dhaqankaa lagu yaqaanaa haddii la siiyey adduunyada helaanna way qancaan hadday waayaanna waa xanaaqaan oo waa dugaan dagaal bay markaa galaan saas macna looma baahno ruuxa muslimkaa mabaadi iyo thawaabit sugan inuu ka duulaa la doonayo dadka ninkaad jeclaanaysa iyo ninkaad macayso waa inayna adduunya isku kiin xidhin iyo maslaxadaada khaaska ahe miisaan iyo akhlaaq iyo iimaaniyaad iyo dadka muxuu u qaban karaa iyo muxuu waxtar leeyahay muxuu dhibi karaa muxuu dheef leeyahay mawaasiinta inaad ka duushaa la doonayo saaca dadka qaarna ku nacdo qaarna ku jeclaato qaar ku ammaanto qaarna ku cayso laakiin waxa weeyaan inaad uun maslaxadaada uun ka fiirisahay shaqo munaafiqnimo wey ninkaas macna walow annahum iyagu raduu hadday raalli noqon lahayeen raduu hadday raalli ku noqon lahayeen maa aataahum allahu wuxuu alla siiyey hadday raalli ku noqon lahayeen qanci lahaayeen wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu waxay siiyeen oo wa qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa kan nagu filani allahu alla wey tala saarasho wey ilaahay ay tala saaran lahay wey sayu'tiina wuuna siin doonaa allahu alle min fadlii fadligiisa ayuu wax naga siin doonaa wa rasuuluhu rasuulkiisuna wuuna siin doonaa hadday saa dhihi lahayen innaa anagu ilallahi xagga alle baanu raagibuuna kuwa jirinayana wax ka sugan xagga ilaahay baanu guryeyn oonu rajo ka qabnaa hadday dhihi lahayen oon jirinaynaa arrinkaa hadday dhihi lahayen baa u fiicnaan lahayd man saasaa u fiicnaan lahayd lowdaa manaa waxa wey jawaabteedaa meesha ku u biirsada aayadda xasbuna allahu tala saarashada rasuulku kuma jiro oo fiirsado xagga hore waxaa la yidhi raduu maa aataahum allahu warasuuluhu baa laysdaba dhigay sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu waa ku cadtay laakiin xasbuna allahu warasuuluhu miya maya xasbuna allahu waa la geli amaa siismada allah bixiya rasuulkuna waa qaybiya saasaa labadooda la isugu cadfaya laakiin hadday tala saarasho iyo mas'alo tawxiid iyo yaa wax dhibo dheef bixiyo hadday timaado waa allah keliya lagu gaabsanay rasuuluhu lagu cafi maayo lala daba dhig maayo saas maana inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmu'allafati qulubuhum wafi riqaabi walghaarimin wafii sabiili illahi wabni sabiil fariidatan min allahi wallahu caliimun xakiim halkan waxaa lagu cadaynaya sadaqadii iyo sakadii qaybinteeda ay nabiga ku dhaleeceeyeen sal alay wasalam ayaa waxaa la sheegayaa inuusan nebigu eed ku lahayn maxaa yeele ilaahay baa qaybiyey nebigu waa fuliye ule laakiin qaybinta ilahay baa iskale waat inama asadaqaatu sadaqooyinka iyo sakooyinku lilfuqaraai bay u sugnaadeen fuqarada waalmasaakiini iyo masaakiinta waalcaamiliina iyo kuwa ka shaqeeya calayhaa sadaqaadka dushooda kuwa ka shaqeeya waalmu'allafati iyo kuwaas lasoo dhaweeyey wlmu'allafati kuwa la soo dhaweeye quluubuhum qalbiyadooda kuwa lasoo dumaye lasoo dhaweynayo wafi riqaabi wa fii faki riqaabi qooraha siidayntooda iyo fakintooda qooraha xorayntooda ayay macnaha waxway u sugnaadeen waalghaarimiina iyo kuwa qaamoobay kuwa daymaysan wa fii sabiili illahi iyo jidka ilahay dhexdiisa waa jihaadka wa bni sabiili iyo socotada dadka safartee socotada fariidatan furida waa la waajibiye waa la farad yeelay dalika arrinkaa fariidatan farad yeeli oo min allahi xagga alla ka ahaad wallahu allana caliimun waa midkii cilmi badan xakiimun oo falsado aayaddan waa aayadda caanka ku ah ayada keligeed waxaa la yidhahdaa masaarifta zakada zakada meelaha loogu talagalay in lagu bixiyo aayadda qeexday sakada waajibkii xoolaha laga qaado sideed meelood baa lagu bixiyaa meel sagaalaad looma ogolaa ilaahay nina umuusan xilsaarin isagaa qaybiyey sideedan baa loogu talagal marka qaybta koobaadi ee lagu bilaabay waa fuqaraa fuqarada waxaa la yidhaahdaa ama ninkaan waxbaba haysanin ama baahidiisii wuxuu u baahanaa wax kuman aan ka haysan faqiir baa la yidhahdaa miskiinkana waxaa la yidhahdaa waa nin wax haysta laakiin wuxuu haysta kuma filla nolosha asaasiyaadkeeda kuma filla guriga kiradiisii yani waxa weye biilkii gaadiidkii ma haysto nolosha waxbuu ka haystaa wuxuu haystaa laakiin asaasiyaadkii nolosha ay laga maarmaanka ahaa uma gaadhayso miskiin baa la yidhaha koodeebaa marka roobka ma faqiirka mise miskiinka miskiinkaa dhacdo sidaasaana saxa culimada intooda badanna saasay qabaan faqiir iyo miskiin miskiinkaa dhacdo rasuulku wuxuu ku qeexay miskiinka wuxuu yihi rasuulku sal lay waslam aladi laa yajidu hinan yugniihi walaa yuftan fayutasadaqu calayhi walaa yas'alu nnaasa shayan waa ninka wax ku filanna aan haysanin dadkana aan la garanaynin oo la kasaynin oo markaa aan lagu sadaqaysanayn dadkana aan waxba weydiisanin miskiin baa la yidhaha marka miskiinku wax waa haystaa laakin kuma filla suuratulkahfi baan ugu degi doonaa yani qoladii caruurtii doonta lahaa ama asafinatu fa kanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri doon bay leeyihin haddana waa masaakiin baa laleeyahy soo maartan doontu waxay soo saartaan noloshooda ku fillayn laakiin faqiirku isagu waxbama haysto faqiirkaa marka ka daran sooma sidaas daraaddeed baa nabigeenu sal lla alay wasalam ilaahay wuxuu ka magangeli jiray faqriga amaa miskiinnimada wuxuu dhihi jiray allahuma axyinii miskiinan wa amitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati lmasaakiin alow allow anoo miskiina inoole oo anoo miskiina idil oo masaakiinta ila soo saar amaa faqriga asagu waa khatar e ilaahu iga nabadgeli buu dhihi jiray nabigu sal lay slam marka faqrigaa daran oo khatarsan marka xadiidka nabiga la aado sal lay slam marka labadoodaasi waa dadka u horeeya sekadar waxaa lagu saddexeeyey wlcaamiliina calayha caamiliina calayha waxaa la yidhahdaa waa dadka zakada rinayso inta badan dawlad baa qaadi jirtay dad baa loo diraya tuulooyinka iyo baadiyaha iyo ganacsiga iyo kulliba dhex marayaan xoolihii bay soo xisaabinayaan sekadii ka go-day bay kasoo qaadayaan dadka noocaase ka shaqaynaya sekada ururinteeda iyo xisaabinteeda dadkaasaa la yidhahdaa wlcaamiliina calayha waxbay ku leeyihin ayagu ama ani ha ahaado xoola ha lahaado ama yuusan lahanin sababta loo siinayo isaga waxa weeye laana shaqadiisii wey waa ujuuro sooma shaqaad u dirsatay shaqadiisii abaalgudki iyo ujuuro saasuu isaga ku qaadanaya saas daraadeed shardi ma aha ama faqiir ha ahaado ama hani ha ahaado mar hadduu sekada wax kasoo ururiyo wixii loo gartule waxbuu kuleeyay sekadoo laga siinaya maanaa saas weyaan ayib wlcaamiliina calayha waxaa laga soo reebaya aalubeytka nabiga aalubeytkiisa ayagu sekada inay hadday soo ururiyaan xataa in la siiyo lama ogola xadiis saxiix oo muslim kuso arooray saa sheegay waalmu'allafati quluubuhum kuwa qalbiyadooda lasoo dumayo oo qalbigooda lasoo jiiday waa dhowr kooxood kooxda koobaad waxa wey waa nin gaal ah laakiin rajaga laga qabo inuu soo islaamo waxaa la isleeyahy hadduu xoolo helo oo xoolo la siiyo malaha way soo islaami doonaa xoolihii baa la siinaya suu soo islaamo sidii safwaan ibnu umaya maalintii xunayn nebigu sal lla lay slam wuxuu yihi safwaan ibnu umaya nebigu wuu isiiyey bu yihi xooluu isiiyey anigoo dadka ugu necab buuri haddana wuu isiiyey buui si uu ii siinahay ii siinahay waxaa noqday bu yihi dadka ninka aan ugu jeclahay buu noqday oo marka hore maclu necbay bini aadamka waa kaa bini aadamka sidiisaba xoolaha waa lagu dabaa gaalkan gaajaysan haddaad leedahay haddaad xoola siiso wuu soo islaamaya sekada waxbuu ku le waa la siinaya waxbuu ka muday waxaa ka mid a matalan mid soo islaamay laakiin iimaankiisu iska gelabgelab yahay inuu noqdaa laga cabsanayaaba islaamka ka taga kaana si islaamka loogu sugo oo uusan u noqonin baa la siinaya waa kii nabigu dhihi jiray sal lla lay wasalam rag baan siinayaa ay anoo kuwo kale ka jecel kuwaan jeclahay baan qadin kuwo aan aan ka jeclahayna waan siin anoo waxaan ka cabsanayaa buu leeyahay ragga aan siinaya haddaanan siinin inay ridoobaan oo naarta ay ku dhacaan marka waa loo cabsanaya ninkii loo cabsanayo laleeyahay dadku waa kala guri wen yihiin waa kala adduunya jecli waramuba kaniisadaha u galaa laisleeyahy hala siiyo ayib waxaa kaleeto oo saddexaad oo isagana soo gelaya yacni isagii waxaa rajo laga qabaa hadduu yani waxa weeyaan xoolahan la siiyo inay dad kale oo fiirsanaya sababtiisa kusoo islaamaan saas way maanaa matala waxa weeye waa nin waa faqiir buu ahaa wuu soo islaamay markuu soo islaamay dad baa fiirsanaya bal xaalkiisu wuxuu ku dambeeyaynu fiirin doonaa bay leeyi hadduu islaamka markuu galay fiicnaado xoolo la siiyo innaguna waynu islaamayna ka la fiirsanahaye sababtiisa lagu soo islaami doono isagana walmu'allafati quluubum buu ku jiraaye waa la siin si ay usoo islaamaan kuwaas isaga macnaha waxa weeye fiirsanaya wey maanaa kuwaasoo dhan baa soo gelaya kuwaasoo dhan baa soo gelaya iyo qaybo kaleeto oo kutubta fiqiguba sheegta macnaha waalmu'allafati quluubuhum kuwa qalbiyadooda la soo jiidayo o lasoo dumayo ayaa macnaha ka mid silqaadka oo iskale ka mid wa fi riqaabi waxaa laga wadaa waa dadka addoommada ama mukaatab ha noqdo ama addoon isagoo aba inta lasoo iibiyo ha la xoreeye maxaa yeelay diinta maqaasideeda waxaa ka mid a dadka la addoonsaday ee dagaalada lagu soo qabsaday sidaana addoonnimada ku noqday in la xoreeyo oo addoonnimada laga saaro sayidkiisibuu la heshiiyey wuxuu kula heshiiyey xoolaha intaa ah haddaad ii keento waan ku xoreynaya xoolihii buu raadinaya mukaatab baa la yidhahdaa xoolihii baa laga bixinaya zakada waa laga bixinaya si uu xoroobo maxaa yeelay nabigu sal lay slam wuxuu hi ruuxii naf xoreeya jirkiisa naar baa laga xoreynaya xubin xubin maadaama aad jirkiisaoo dhan xoraysay jidhkaagao dhan baa naar laga xoreynaya farjigiisa farjigaagaa loo xoreynaya gacantiisii gacantaadaa naarta looga xoreynaya marka xoraynta haddii uusan mukaatab ahaynna in zakadii xoolaheeda inta la qaado oo addoommada dadku haystaan laga iibiyo baa la xoreynaya taana iyadana waa halka mid wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi haarimiintana waxaa la yidhahdaa waa dadka daymaysanee qaamoobay ama isaga lafihiisa iyo duruuftiisa iyo danihiisa ha u qaamoobo ama ma ahee dayntan ha u qaado maslaxo caama xamaala matalan waxa weeye dad buu heshiisiinay heshiisiintiibuu wuxuu kus ku soo qaaday xoolo kaas waa in laga bixiyo laba qabiiloo islanay u tegi waxbaan kala qabnaa war wixii anaa bixinahaye isdaaya soo hadda ma dhacdo dad badan baa saas oo kale usoo qaada taasoo kaleta hadday jirtana waa meelaha zakada in lagu bixiyo loo baahayo daynta waa in laga bixiyo ruucas saas mana waalhaarimiina ama sidiisuba u daymaysan yahi o iska bixin lahaya macana wa fii sabiili illahi waxa weeyaan waa gusaada waa dadka ciidamada duula wey ciidamada dagaalamaya jihaadaya ayaa fii sabiili illahi da laga wadaa iyo wax alla wixii jihaadka la halmaala hubkiisa iyo technolojiyadiisa iyo isgaadhsiintiisa iyo tiknikadiisa iyo diyaaradihiisa iyo ragga dagaalamaya iyo fii sabiili lahi jihaad o dhan baa soo gelay imaamu axmed wuxuu ku daray fii sabiililahida oo soo gelaya buu hi xajka xadiis baana ku asaxay nabigu inuu yihi sal lay waslam xajku fii sabiili lahi wey wixii intaa ka soo hadhay oo acmaasha kale birigee wanaagsan fii sabiililahi ma soo gudagelaysaa mise ma soo gudagelayso waa mas'alo ay culimmadu ku muransan yihiin waxayse u badan yihiin fii sabiililahi jihaadka basay khaas ku tahay iyo xajka oo imaam axmed ku daray raximah llahu tacala wabni sabiili isaguna waxa weeye waa qeybta sideedaado waxa weeyaan waa socotada dadka safarta iyo socotada ah ee sahaydu ka go'day sahaydii baa laga bixinaya si ay meeshay u socdeen u gaadhaan ama meehe safar muhimuu gelayaa oo hadduuba bilaabayaaba laakiin ma haysto wuxuu ku safri lahaa sakadaa laga siinay intaas sideeddaa qaybood baa sakada ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey sideeddaa wax ka baxsan saka male saka male laa taxilu sadaqatu lianiyin walaa dii miratin sawiyin buu nabi sal lay sl sakadu xalaal uma aha nin hani ah allahuma kuwii la sheegay mooy walaa dii miratin iyo nin xoog u saaxiiba sawiyin oo fayow nin lixdiisii lixaad qaba oo xoog leh shaqana heli kara male buu nabi sal lay sl seke male marka sekada asnaaftaa sideeddaa baa loogu talagalay in la siiyo wy maana ma shardibaa sideeddaba in lagu simo oo haddaad boqol dollar bixinayso aada u yaryarayso sideedii qayboodba aada wada gaadhsiiso mise hal qayb haddaad siiso waa kugu filanta waa lagu muransan yahay laakiin sida saxiixa waxa wey loona badan yahay hal qayb haddaad siiso waa kugu filanta laba qaybood haddaad ka dhexaysiisana waa sax haddaad wada gaadhsiisana waa sax laazim maaha inaad wada gaadhsiiso ood sideedaba ku simto ood u wada qaybiso laazim maaha saas way maanaa inama sadaqaatu sadaqooyinkii sakooyinkii lilfuqaraai bay usugnaadeen kuwa waxba haysanin ee baahidu dhabar jabisay wlmasaakiini iyo masaakiinta wax waa haystaan laakiin kuma filla waalcaamiliina iyo kuwa shaqaynaya calayhaa sadaqaadka dushooda ka shaqaynaya ee soo ururinaya xisaabinaya ee saas way macana waalmu'allafati iyo kuwa lasoo dumayo quluubahum qalbiyadooda kuwa lasoo dumay kuwa qalbiyadooda lasoo dumayo islaamka loo soo dumayo loo soo dhawaynayo saas way macana wa fi riqaabi wa fii fakki riqaabi qooraha fakintooda iyo siidooyntooda iyo xorayntooda dhexdeeda ayay usugnaatay manaa lagu bixinay waalhaarimiina bay usugnaadeen sadaqaadkii alhaarimiina kuwa daymoobay ee qaamoobay ee daynta qaba wa fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisaa lagu bixinaya oo jihaadka iyo dagaalka ayaa lagu bixinaya iyo waxyaabaha uu u baahan yahay macana wabni sabiili ibnu sabiilka waa socotada jidka wiilkiisa yani waa socotada sidii waxaa laga dhigay mid uu jid ku dhalay oo kale wiil uu jid ku dhalay yani waxaa looga dhigayaa ibnu sabiil waxaa loo leeyahy leanna jidkii waaya wuu laazimaya siduu ilmuhu waalidkii u laazimu jidkan u laazimayaayo ilaa meeshiisi uu ka gaadho ibnu sabiilku marka waa socotan fariidatan furida dalika arrinkaa waa la waajibiyey oo waa la farad yeelay fariidatan farad yeelid oo min allahi xagga alle ka ahaad waa arrin ilaahay gooyey oo idaan faragelin ku lahayn ma faragelin kartaa sidaa ilaahay subxaana wa tacala u dhigay waa inaad ku bixisaan macnaha saas weya wallah waxba kama bedeli kartaa wallahu allana caliimun midkii cilmi badan weeye xakiimun oo falsa xakiimun oo xikmad u saaxiiba wa rabbi subxana wa tacala wa minhum aladiina yu'duuna annabiya wayaquluuna huwa udunun qul udunu khayrin lakum munaafiqiinti baa lagu noqon ayadani yani iyagii baa loo jawaabayayo war sadaqaadkan aada nebi maxamed ku haysataan aad ku eedaynaysaan isagu ma qaybin ilahay baa qaybiyey saasuu ilaahay u kala qaybiyey nebi maxamedna waa anfuliye saas waakii xadiiska saxiixa nabigula sal alay wasalam ilaahay baa qaybiye ah aniguna fuliya ah ilaahay anigu yani waxa wey waxaan fulinayaa ilaahay baa iskale siinta aniguna qaybtii ilaahay iisoo dhibay meesha ugu talagalay baan gaadhsiinay saas man marka eed muxuu kuleeyahay wa minhum aladiina yu'duuna nabiya wa minhum munaafiqiintii waxaa kamid a aladiina kuwa aladiina kuwii baa kamid a yu'duuna dhibaya annabiya nabiga dhibaya sal lay slam oo wayaquluuna odhanaya huwa isagu udunun waa dheg waa dheg qul waxaad dhadaa nebiyow udunu khayrin huwa isagu udunu khayrin khayr dhegtii wey lakum idinka ayuu idin yahay udunu khayr yuminu wuu rumaynayaa billahi ilahay buu rumaynayaa wa yu'minu wuu rumaynayaa lilmu'miniina mu'miniintana wuu u rumaynaya waraxmatu naxariis wey liladiina kuwii buu naxariisu ilahay aamanuu rumeeya oo minkum idinka idinka miduu naxariisu yahay waladiina kuwa yu'duuna dhibaya rasuula allahi sal lay waslam rasuulka ilahay dhibaya waladiina kuwa yu'duuna dhibaya rasuula allahi rasuulka ilahay kuwa dhibaya lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo xanuuji intay markay iyagu wada joogaan nabiga dacaayideeyaan oo wax ka sheegaan bay hadhowna ka cudur daaranayaan arrintii oo imaanaya waxay leeyihin maya saa maanaa ula jeedin waana lagu been abuurtay maba aanaan dhihin warkii marka waxaa laleeyahay waayo baxa iska tag tiibay marka waxay u qaateen ila waa loo dulqaadanaya nabigu sal alay slam waa isaga dulqaadan jira dulqaadkiiba intay ku kadsoomeen dulqaadashadii intay ku kadsoomeen baa waxay yidhahdeen war ninkani waaba nin udun aba udunka dhegtaa la yidhahda waxay ka wadaan wax alla wixii soo gaadhaba wuu maqlaa waxba maba kala saaraba maxaa saxa maxaa khalad ah maxaa been ah maxaa run ah maba kala shaandhayn karaba dhegtu soo wax alla wixii ay maqasho wax alla wixii kusoo dhacba sooma maqasho saas waxba ma kala saarto dhegtu ruuxu markii qalbigiisa iyo xagga ay gaadho ayaa wax kala shaandheeya laakiin dhegtu iyadu xumaan iyo samaan iyo khalad iyo sax iyo been iyo runba way maqashaa iyadu marka waa dheg bay dheheen waa dheg waxay ka wadaan wax walba wuu maqlaa war ninku wax walba waaba dhegaystaaba saas ilin macna waxaad ku tidhahdaa baa li nebio udunu khayrin lakum udun waa yahay laakiin ma wax walbuu dhagaystaa maya khayr ku dhagaysta yani khayr dhegtii buu idin yahayoo wanaagga ayuu dhagaystaa runtiiyo beentana wuu kala garan laakiin waa laydin dulqaadanaya ma aha inaan laydin garanaynin wy macna wuu rumeeyaa allah ayuu rumeeyaa mu'miniintana wuu ka ru wuu u rumeeyaayo waxay u sheegaan wuu ka rumaystaa leanna ruuxa mu'minka waxaa asal ah in uu wuxuu sheegayo kun uu sheegayo saasa asal ah wax beeniye in la helo mooyaane maadaama uu mu'min yahay warkuu ku sheego waa ruma laakiin allahuma inuu faasiq yahay mooya hadduu mu'min faasiqa yahay ama gaalba uu yahay asal waxa u ah warkiisa in layska hubsado in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu iska cadaysta warka iska qaadanin laakiin hadduu mu'min yahay aan lagu ogeyn wax fisqiya warkiisa asal waxaa waa in la rumaysto wa yu'minu lilmu'miniin naxariis buu u yahay dadka iimaan idinka iimaanka rumeeyey oo idinka idinka midana naxariis buu yahay culimada qaar waxay leeyihin waxaa laga wadaa idinka iimaanka muujisanayana naxariis buu yahay maxaa yeel idinma fadeexaynay isagoo idin og inaad munaafiqiintiin haddana laydinma fadeexaynay waa naxariis ama meehe mu'miniinta dhabka iimaanku dhabta ka yahay yuu naxariis u yahay maxaa yeelay raacitaanka ay raaceen iyo rumayntay rumeeyeen iyo waa naxariis saas way macnaha naxariis buu yahy kuwa rasuulka ilaahay dhibaya cadaab xanuun badan bay lehin bu rabbi subxana wa tacala wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta aladiina kuwii baa ka mid yu'duuna dhibay annabiya nabiga kuwa dhibay sal lay slam oo hadalka ku dhibaya oo wayaquuluuna dhahay huwa isagu udunun waa dhag weeye waxba ma kala gartee sida dhagtu wax u maqasho unbu wax walba u dhagaystaa u qaataa qul waxaad tidhahdaa nebiow udunu khayrin huwa isagu udunu khayrin khayr midka maqlo wey khayr dhegtii wey khayrka midka maqlo wey lakum idinku idin yahy yani khayr dhegayste iyo khayr maqlo weeyaane sharka ma maqlo xumaanta iyo beentana ma maqlo wey mana yu'minu wuu rumeeyaa billahi ilahay buu rumeeyaa wayuminu wuu rumeeyaa lilmuminiina muminiintana wuu u rumeeyaa waraxmatu naxariis weeye liladiina kuwiibuu naxariis u yahay aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mid iimaanka muujistay oo sadhab buusu ka ahay oo naxariis wuxuu ugu yahay binu markaa ma fadeexaynay ama ma ahe aamanuu minkum iimaanka dhabta alla yimid de markaa muminiintu naxariis buu yahay nabigu sal lay slam wladiina kuwa yu'duuna dhibaya rasuulallahi rasuulka ilahay kuwa dhibaya lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday kuwa rasuulka dhiba cadaabkaasoo aliimun xanuujiya ayay leeyihi yaxlifuuna way dhaaranayaan billahi ilahay bay ku dhaaranayaan lakum idinkay idiin dhaaranayaan liyurduukum yani aayadda waxay la mid tahay sida aayaddii yani fi suurati lmumtaxina waida jaa-uuka xayawka bima lam yuxayika bihi llah waxay ku jirta ma suurat mujaadila soomay a mise waxay mumtaxinay waida jaa-uuka xayawka bima lam yuxayika bihi llah hadday kuu yimaadaan waxay kugu salaamayaan wuxuusan ilahay kugu salaamin wayaquuluuna lawlaa yucadibuna allahu bima naquul waxaanu leenahay maanaloo cadaabo saasl waxaan leenahay hadduu wax maqlayo wax garanayo maanaloo cadaabo waa anagan dacayadeynayno wax ka sheegayni saas leyi maana ayib yaxlifuuna way dhaaranayaan billahi ilahay bay ku dhaaranayaan lakum idinka liyurduukum inay idin raaligeliyaan daraaddeed bay u dhaaranayaan wallahu alle iyo warasuulu rasuulkiisa ayaa xaqu mudnaan badan an yurduuhu inay raalligeliyaan in kaanuu hadday yihiin mu'miniina kuwa mu'miniina hadday yihiin alam yaclamuu miyaysan ogeyn annahu arrinku inuu yahay sha'nigu iyo arrinku inuu yahay man yuxaadid illaha ciddii alla la sohdintanta khilaaftaa laga wada sohdintii isagu uu maray mooyaanta kala marka man yuxaadid illaha ciddii alla khilaafta wa rasuulahu iyo rasuulkiisa oo la dagaalantahay fa ana lahu inuu usugnaaday naara jahanama naarta jahanama inay usugnaatay miyaynu ogeyn khaalidan xaaluu ku waaraya fiiha dhexdeeda dalika arrinka khaalidan xaaluu ku waaraya fiiha jahanama dhexdeeda dalika kaasi alkhizyu hoog weeye alcaiimu weynaka badan hoogii weynaka badnaa wa kaasu rabbi yihi subxana wa tacala way dhaaranayaan si aada uga qancdaan yacni waxa weeyaan si ay idiin qanciyaan oo idiin raaligeliyaan bay u dhaaranayaan wuxuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala hadday boqol gool idin raalli geliyaan ood raalli ka noqotaan maxaad u tari kartaan ilaahay iyo rasuulkiisa inay raalli geliyaan baa yaa yaa mudnaansho badan allihi rasuulkiisaa mudnaansho badan oo idinka idinka mudan inay raalli geliyaan oo qalbigooda iyo camalkooda iyo caqiidadooda iyo akhlaaqdooda ku raalligeliyaan laakiin dhaara idinka idinku raalligeliyeen waxba u deeqi mayso waxba u tari mayso hadday mu'miniin miyaynan ogeyn ciddii alle iyo rasuulkiisa la soo hodintanta oo dhinacuu maray mooye dhinaca kale marka oo khilaaftoo garab martahay inuu naarta jahanamo leeyahay isagoo ku waaraya hooga weynna wakaasu rabbi yihi subxana wa tacala naarta jahanamo gelitaankeeda hoog ka weyne ma jiro yaxlifuuna way dhaaranayaan billahi ilahay bay ku dhaaranayaan lakum idinkay idiin dhaaranayaan liyurduukum si ay idiin raaligeliyaan oo idiin qanciyaan wallahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa ayaana axaqu mudnaan badan an yurduuhu inay raaligeliyaan an yurduu inay raaligeliyaan hu madkuurkaa lasoo sheego alihi rasuulkiisa in kaanuu haddii ay yihiin mu'miniina kuwa rumaysay hadday yihin hadduu iimaanku dhab ka yahay ilaahay inay ridihiisa ku dadaalaan ayaa uga habboon inay idinka ridihiina ku dadaalaan alam yaclamuu miyaysan ogeyn annahu sha'nigiiyo arrinku inuu yahay man yuxaadid illaha ciddii alla khilaafta oo la dagaalanta iyo warasuulahu rasuulkiisa fa ana lahu inuu usugnaaday naara jahanamo jahanamo naarteedu inay usugnaatay khaalidan xaaluu ku waaraya fiiha dhexdeeda dalika midkaasaana alkhizyu hoogii ah alcadiimu ee weyne ka badnaa yaxdaru way digtoon yihiin almunaafiquuna munaafiqiintii waxay ka digtoon yihiin an tunazala in la dejiyo calayhim dushooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo suuraddaasoo tunabi'uhum warramaysa bima fii quluubihim waxa qalbiyadooda ku jira ka warramaysa qul waxaad tidhahdaa nebiow istahzi-uu jees-jeesa ina allaha alle mukhrijun midkii bixinaya wey oo muujin doona maa taxdaruuna waxaad ka digtoontihiin walain sa'altahum haddaad weydiiso oo tidhaahdo maxaad saa u yeesheen layaquulunna way odhanoo way odhanayaan inamaa kunnaa waxaan ahayn bay odhanayaan inamaa kunnaa waxaan uun ahayn naquudu kuwa dhumbada kuwa dhexgalaan ahayn wanalcabu kuwa ciyaaraan ahayn ciyaar iyo dhexgal unbay naga ahayn qul waxaad tidhahdaa nebiyo abillaahi ma alle iyo wa aayaatii aayadihiisa wa rasuulihi iyo rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahziuuna kuwa ku jeeseesa laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib waad gaalowdeen in nacfu haddaanu cafino can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid a haddaan cafinana nucadib waanu cadaabi daa'ifatan koox baanu cadaabi kollay qaar idinka mida waanu cadaabi wey maxaa yeelay bianahum iyagu kaanuu waxay sababtu waxa weye bianahum kaanuu waxay ahaayeen mujrimiina kuwa dembiilayaala bay ahayd waxa weye munaafiqiintu waxay mar walba ka baqayaan oo ay ka digtoon yihiin in suuradi kusoo degto suuraddaasi oo waxaa qalbiyadooda ku jira ka warramaysa yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum qaylo kastoo yeedha in iyaga loola jeeday moodayaan baqdin iyo khalkhal bay ku nool yihiin nimanku nimada kelmood ahaba waxay isleeyihiin war waxan aada habeenkii meelaha wadwadaan sida goonida ugu sheekaysanaysaan gaalnimadan qalbigiina ku jirta amay aayada soo degaanoo laydin magacaabaa ma aha kama wadaan ama tilmaamihiina dadka loo sheegaa tilmaamahoodii waaba la sheegayba laakiin waxay leeyihiin oy ka digtoon yihiin waa maa layna magacaabaa oo la yidhahdaa hebelkii ina hebel ahaa waa munaafiq hebelkaa ina hebelana waa munaafiq hebelkaa ina hebelana waa munaafiq amay suurado noocaas soo degaan taasay ka digtoon yihiin macana saas saasay ka baqayaan waxaad tidhahdaa baa le nebi jeesees iska wada waxaad wadaan waxa aad wadaan alla wuu soo saari doonaa subxana wa tacala ina allaha mukhriju maa taxdaruun waxaad ka digtoon tihiin waa la soo saari doonaa soo kama baqaysaan in laydin fadeexeeyo waa laydin fadeexayn doonaa way dhici doontaa midaad ka baqaysaan saas way macanaa walain sa'altahum layaquulunna aayaddaa dambe waxay kusoo degtay rasuulka sal lla alay waslam markii uu kusii socday tabuuq duulaankii aan nidhi suuradda way kusoo degtay inteeda badan duulaankaa markuu usii socday bay niman munaafiqiinoo la socday munaafiqiintu labay ahayen qaarna way hadheen qaarna way raaceen oo ciidankay la socdeen kuwii ciidanka la socday baa marka sheekaystay jidka intii la sii hayay bay sheekaysteen mid baa hadlo wuxuu yihi maa ra'aytu mitla quraa'ina haaulaa'i argaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajbala cinda alliqaab saxaabadii nabigu wax ka sheegaya sal lay weligayba kuwan oo kale ma aragta markii ay hunguri yimaado niman ka hunguri xun oo ka xoolo jecel weligay ma aragto hunguri markuu yimaado markii ay timaado waxa la sheegana niman carabkoodu ka been badan yahay weligay ma aragto markii rag lays heloo la dagaalamayana niman ka ilnugul oo ka fulaysan weligay ma aragto warkii baa nabiga gaadhay sal ly slam markii warkuu gaadhay baa loo yeehay war maxaad sidan ulahaydeen waxay dhahdeen nebi ow nagama ahayn da dhab nagama ahayn laakiin waanu sheekaysanayo warka unbaa nala galay jidkaan isku dhaafinayna waan waa la daali maogtay jidka markii la hayo ambaar ama aan ku xambaaray baa ka jirta yani waxa wey waa inaad sheekayso oo jidka daalkiisa la isku dhaafiyo marka waxay leheen sheekadaa nala gashay oo jidka un baanu isku dhaafinaynay ee waxana dhab nagama ahayn aayadana marka soo degtay qolo kaleeta waa suurtagal oo ay mufasiriintu sheegayaano waxay yidhaahdeen oo ku sheekaysteen ataxsabuuna jalaada bani lasfari ka qitaali lcarab waryaa kuwani kuwani malaha waxay moodayaan yani dagaalka ay nimankan ay kusii socdaan ee reer ruom la geli doonaan malaha carabtii masaakiinta iscedhcedhisanaysa bay moodayaan alla berrita yaa usoo jooga iyagoo inta la jeebeeyey xidhxidhan oo la wada haysto saasay leeyi ama meehe mid kalea wuxuu yidhi yani maxamed waxay la tahay bu hadda sheekada uu wado sarihii dheerdheeraa iyo fooqaqii ku yaalay ruom ku yaalay inuu siduu usii dhalac dhalac leeyahay si tartiiba ku tegi doono bay la tahay walle oo bille wax adag baa ka sokeeya dheh warar noocaas oo macnaha sheeka ah oo ama nebiga wax kaga sheegayaan ama saxaabada ay ku durayaan bay ku sheekaysteen jidka intiisii hayay warkii hadduu nabiga u yimi sal la lay slam l war maxaa idiin geeyen waxay dhaheen sheekada nala gashay waanun iska dhex gallay waanan ciyaarayne dhabnagama ahayn aayadahana markaabay soo dejiyay subxana watacala la leeyahay yani haddaad weydiiso waxay ku odhanayaan waxaanu ahayn kuwo iska dhex galay oo iska ciyaarahayaanu ahayn waxaa la yidhi ma allah aayadihiis iyo rasuulkiisaad ku jeejeentay markaasaad ciyaaraysa miya waxba ha cudurdaarinina la yidhi waad gaalowdeen iimaankii kadib islaamnimada ka baxda la yidhi qad kafartum bacda iimaanikum oo ma markii hore iimaan lahayn bacda iimaanikum maxaa loo leeyahy bacda iimaanikum waxaa laga wadaa iimaankaad muujisanayseen kadib ee beenbeenta ahaa gaalnimo cad baa ka dambaysa maxaa yeele hadalkan aad ku hadasheen iyo waxaan idinka dhacay waa gaalnimo iska muuqata wey macnaha haddaanu koox idinka mida caafino oo aanu ka toobad aqbalno koox idinka mida qasab weeye in la cadaabo maxaa yeele dambiilayaal bay ahaayeen saasay noqdeen oo qaarna waa soo noqdeen oo waa toobad keeneen toobadii baa laga aqbalay qaarna waa la cadaabay oo munaafiqnimadii bay ku dhinteen saas way macana ayaddan marka waxay daliil u tahay ilaahay diintiisa subxaana watacaala haddaad ku jeesteeso inaad gaaloobayso arrimaha waaweyn ee diintu ku taagantay ama arrin diintaba ku suganba haddaad ku jeesteeso ood ku ciyaarto waa min nawaaqid aliimaan iyo min nawaaqid tawxiid bay ka mid taho ruuxu gaalnimu ku dhacaya kitaabka ilahi hadaad ku jeesteeso rasuulkiisa ku jeesteeso allah aada ku ciyaarto ood ku jeesteeso yani waxa weyaan aada ku jeesteesto tashriicaadka shareecada iyo axkaamta dejisay xuduudda ay jidaysay aada mid kamida ku jeesteesto xijaabki iyo asturkii dumarka la asturay aad ku jeesteesto nidaamka shareecadu ay dejisay haddaad ku jeesteestood wax u dhintood dhaleecaysahay inaad islaamka banaanka uga baxaysay daliil uta maxaa yeele lama faragelin karo wax la taaban kara ma aha xuduud la geli karana ma aha iimaankaagii iyadaa isku xidhan haddaad ka ag dhawaato waad ka baxaysa saas maana xataa sunanka nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleh iska dhaaf waajibaadka waaweyn sunanka rasuulkeena ka sugan ee aada og tahay inay nebiga ka sugan tahay haddaad ku jeesteesto waad gaaloobi haddii lagu yidhahdo war midigta wax ku cun nebigay ka sugan tahay inuu midigta wax ku cune oo tidhaahdo oo bidixii midig maxay ugalgodsan yihin midig baad la orodaane tamaso ilahi ma abuuray a war waa khatar waa khatar midigta ilaahay baa abuuray bidixdana ilaahi baa abuuray waa sunno nebi maxamed ka sugan haddaad ku jeesteesto haddaad doonto ka tagto haddaad samayn weydood iskaga tagto waa meesheeda dembi umay noqon kartaa laakiin haddaad ku jeesteestoy kula fududaatood yasto oo aada hoos u fiirisahay khatar wey inaad islaamka banaanka uga baxdaay khatar baa usaaran saas weya marka diinta ku jeesteedeed wax saalan maha waa inaad aada uga fiirsato ku kaftamidda iyo ku ciyaaridda iyo ku jeesteesidu waa inaysan noqonin majaalaadkaas iyo dhulkaas la sharay ee la xidhay ma geli karta hawsha iyada haddaad ka socota adaa isgaranay marka mana yaxdaru way digtoon yihiin almunaafiquuna munaafiqiintii waxay ka digtoon yihiin an tunazala in la dejiyo calayhim dushooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo suuraddaasoo tunabi'uhum ka u warramaysa bimaa shayga uga warramaysa fii quluubihim qalbiyadooda ku jira qul waxaad dhada nabiyo istaasi u jeesteesa ina allaha alla mukhrijun midkii bixinaya wey maa taxdaruuna waxaad ka digtoontihiin banaankaa loo soo saari doona waa la muujin way macana walain sa'altum haddaad weydiisa nabiyo oo tiraada war maxaa idiin geystay ha hadalladaas iyo waxyaabahaas layaquulunna way odhanayaan waxay odhanayaan inamaa kunnaa waxaan ahayn nakhuudu kuwa dhex galaan ahay khawdka waxaa la yidhahdaa mukhuurashada biyaha marka la mukhuurtaa la dhaha waxay ka wadaan waanu uun dhex gallay oo hadalkaa nala galay wa nalcabu kuwa ciyaaro un baanu ahayne dhabnagama ahayn qul waxaad tidhahdaa abillaah ma alle wa aayaatii iyo aayadihiis wa rasuulihi iyo rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahzi'uuna kuwa ku jeeseen oo ku ciyaara laa tactadiruu waxba ha cudurdaaran lina waanu ciyaarayna iyo sheekaa nala gasha war soconaya ma cudurdaar ma aha qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib iimaankii muuqday ee beentaa marka hore aad muujisanayseen kadib waad gaalowdeen in nacfu haddaanu cafino can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka midana nucadibu waanu cadaabi daaifatan koox kolley iyo kolley koox inaanu cadaabi waa qas in idinka mida in idinka mida inaanu cadaabi waa qas maxaa loo cadaabay biannahum iyagu sababtu waxa weeye biannahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen mujrimiina kuwa dembiilayaal dembigoodii baa loo cadaabay wlmunaafiquuna wlmunaafiqaatu bacduhum min bacdin wlmunaafiquuna ragga munaafiqiinta almunaafiquuna yani ragga munaafiqiinta wlmunaafiqaatu dumarka munaafiqaadkii bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kale ay ka mid yihiin ya'muruuna way amrayaan bilmacruufi bilmunkari ya'muruuna way amrayaan bilmunkari wixii la inkiray wixii la diiday oo shareecadu diiday bay farayaan wayanhawna way reebayaan cani ilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaanana way reebayaan wayaqbiduuna way laabayaan aydiyahum gacmahoodana way laabayaanoo waxbixintii bay ka laabayaan nasu llaha alla ayay halmaabeen fanasiyahum iyagana alla waa halmaama waa ka tegey xumaantii buu kaga dhex tegey ina almunaafiqiina munaafiqiintu hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa iyo jidkiisa saxdaa ka baxaya wacada allahu alla wuu yaboohay almunaafiqiina ragga munaafiqiinta waalmunaafiqaati iyo dumarka munaafiqaadka wuxuu u yaboohay iyo waalkufaara gaalada gaalnimadoodu caddahayba naaran jahanama jahanamo naarteeda ayuu alla u yaboohay khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda hiya iyada ayaa xasbuhum tii ku filanba walacanahum llahu ilaahay baa lacnaday oo naxariistiisa ka fogeeyey walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday muqiimun oo daa'ima cadaab joogta ana weyley munaafiqiintu rag iyo dumar bay isu dhex yaallaan ayagaa isxigaa laleeyahy qaarkood qaarka kale ay ka mid yihiin bacduhum min bacdin siday mu'miniintu isu xigaan bay munaafiqiintuna isu xigaan gaaladuna waa isxigaan saddexdaa kooxood munaafiqiintu waa gruub iyo koox dhex taallow muzabzabiina bayna dalika laa ilaa haulaai walaa ilaa haula waa nabi samr waa kooxdaa dhexda taallow kooxdaasi xagga qalbigana kuwanay kala jiraan xagga muuqaalka korena kuwanay kala jiraan marka ayagaa isiswato oo waa isku mabda oo waa isku fikrad oo isku meel bay ka duulaan oo waa isku sheeko oo yani waxa weya hal cadow bay wada leeyihiin munaafiqiinta raggooda iyo dumarkoodu qaarkood qaar kalow ka ahaaday marmuri subxana wa tacala maxay isu sheegaan oo yani waxa weyaan ay isfaraan wixii xumaan oo dhan way isfaraan shirki bay isfaraan akhlaaq xumay isfaraan dhaqan xumay isfaraan wax alla wixii xun oo dhan bay iskula taliyaan wanaag oo dhanna way isu diidaan maxamed yaan la raacin yaan la rumaynin diintiisa yaan la qaadanin waxba yaan la jihaadin wax yaan la bixinin salaada ka dhuundhuunta googooya wax alla wixii xun oo dhanna way isfaraan wixii wanaagsan oo dhanna way isu diidaan gacmahoodana way laabaanoo sadaqadii iyo waxbixintii bay ka laabaan waa bakaylo bakaylo leanna waxa waysaan horeba usoo sheegnay iimaanka dhabta abaa ruuxa yani ku bixiya inuu wax bixiyo oo xoolihiisii oo u baahan yahay waxaa ka soo saara iimaanka laakiin hadduu munaafiq yahay see wax ku bixinay wayaqbiduuna aydiyahum waxayna iskula dardaarmayaan war xoolihina iska bixinin iska hays saas iskula dardaarmay allay halmaameen xuskiisii bay halmaameen rumayntiisii bay halmaameen dikrigiisii bay halmaameen ayagana ilahay baa halmaamay subxana wa tacala walaa takunuu kaladiina nasu llaha fa ansahum anfusahum haddaad ilaahay halmaanto dalahaaga iyo maslaxadaadaa lagu halmaansiinaya allana waa kaa tegaya subxana wa tacala xumaantaad ku dhex jirtaa lagaaga tegiyo lagaa saari maayo saas wey maana rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala munaafiqiintu iyaga ayaa faasiqiin faasiqiin ilaahay daacadiisa ka baxay waa un munaafiqiin xaggee bay aakhare tegayaan adduunka garanay xaalkooda iyo dhaqankoodu inuu sidaas yahaye aakhare xaggay tegayaan raggooda iyo dumarkooda iyo kuwa gaalnimadoodu caddahayba naarta jahanamo ayay dhexdeeda ahay ayadaana ku filan buu rabbi yidhi subxana wa tacala hiya xasbuhum maxaa laga wadaa ayadaa ku filan jahanamo ruux galay ya jahanamo ruux galay naar kale ma loo raadinayo maya hiya xasbuhum wey maana saas weya hal libaax qaaday dhurwaa ku qaad laguma habaaro soo ma nin jahanamo la geliyey naar kale looma doono hiya xasbuhum wey ilaahay baa lacnaday oo naxariista ka fogeeyey cadaab joogtaana way leeyihin bu rabbi yihi subxana wa tacala almunaafiquuna ragga munaafiqiinta waalmunaafiqaatu iyo dumarka munaafiqaadkii bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kale ka ahaada saas way maana sideedaba bini aadamku yani waxa weeyaan altuyuuru calaa ashkaalihaa taqac weeyaano shimbiruhu say isu raacaan baa bini aadamkana inta isku mabda isu raacda dadka xunxunkee fasaadka ka shaqeeya ayagaa issheeka fahmo israaca dadka akhyaartae wan wanaagsan iyo majaalista wan wanaagsan ma fadhiisan karaan waa saas lamana joogi karaan kuwa xunxunkee munaafiqiinta ee gaalada daba jooga ee daba socda ee gaaladu laaluushto ee wadamada gata iyo dadkaba kuwaasi iyaga unbaa isfahma iyagaana isla socda ayagaa isla mabdaa kuwa gaalnimadoodu caddahayna ayagaa isla jira dadka iimaanku dhabta ka yahayna ayagaa wada jira saas way maana waa loo t utagi doonaa midda ayada maanaa muuminiinta tan oo kale imaan doonto in la leeyahay iyagaa is jiro awliye isu ah waanan soo marnay macnaha yani muhaajiriin iyo ansaar iyo waa tii aan kusoo marnay suurat lanfaal aakhirkeeda macna ya'muruuna way amrayaan bacdahum qaarkood min bacdin qaarka kale ay ka mid yihiin ya'muruuna waxay amrayaan bilmunkari wixii la inkiray oo la diiday oo sharcigu diiday waxaasay dadka faraan wayanhawna way reebaan cani ilmacruufi waxa wanaagsanna way reebaan shayga wanaagiisa la ogyahayna way reebaan fasaadkay ka shaqeeyaan sababay la dagaalamaan wayaqbiduuna way laabaan aydiyahum gacmahoodana way laabaan oo waxbixintiibay ka laabaan nasu llaha ilaahay ayay halmaameen fanasiyahum iyagana allah halmaamay waxaa laga wadaa wuu ka tegey xumaantii buu kaga tegey ina almunaafiqiina munaafiqiintu hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxaya wacada allahu alla wuu yabohay almunaafiqiina munaafiqiinta iyo wlmunaafiqaati iyo dumarka munaafiqaadka wlkufaara iyo gaaladaba naara jahanama jahanamo naarteedu ayuu alla u yabohay u diyaariyey khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda hiya iyada ayaana xasbuhum tii ku filan ah walacanahum ilahay baa lacanahum llah allah lacnaday walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday muqiimun oo joogta kaladiina kuwii oo kale la mid yihin waa tusaala layna siinaya kuwo ay la mid yihiin oo isku dhaqan ahaayeen baa lanoona sheegay antum idinku munaafiqiinay kaladiina kuwii oo kalea tihin kuwii baad la mid tihiin min qablikum idinka hortiin aha kaanuu waxay ahaayeen maxay kuwaasi ahaayeen kaanuu waxayn ashadda kuwa adayg badan minkum xaggiina quwatan xagga taagta iyo xoogga way idinka adkaayeen wa aktara kuwa badan bay ahaayeen amwaalan xagga xoolaha wa awlaadan iyo xagga carruurtana waa idinka badnaayeen fastamtacuu way raaxaysteen kuwii idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii loo qadaray bay ku raaxaysteen adduunyada yani qaybtii looga qadaray waa ku raaxaysteen fastamtactum idinkuna waad raaxaysateen bikhalaqikum nasiibkiinii laydin qadaray baad idinkuna ku raaxaysateen kamaa sida istamtaca ay ugu raaxaysteen aladiina kuwa min qablikum hortiin ahaa bikhalaaqihim nasiibkoodii say ugu raaxaysteen saasood kalaad idinkana ugu raaxaysateen wakhudtum waad dhex gasheenoo waad muquurateen baatilka kaladii kal fariiqi kooxdii oo kale ama ka khawdi ladii kooxdii dhumbashadeedoo kaleeta kaladii ka fariiqi ladii kooxdii oo kaleeto khaaduu dhumbaday ama kaladii alladiina oo kale ka dhig kaladii kuwii oo kaleeto khaaduu dhex galay oo dhumbaday say u dhex galeen saasoo kale idinkuna udhex gashay ulaaika kuwaas xabitat waxaa burtay acmaalun camalyaalkoodii baa buray fi dunya adduunyada dhexeeda iyo waalaakhirati aakharada wa ulaaika kuwaas hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaraya munaafiqiintani waxay la mid yihiin kuwii iyaga ka horreeyey yaa laga wadaa kuwa ka horreyy reer bani israaiil bulshadii ka horreysay bay la mid yihiin oo waxay aayaddu la mid tahay xadiiskii nabigu dhihi jiray sal lay wasalam waxaad raaci doontaan kuwii idinka horreeyey jidadkoodii baa tilaabo tilaabo u qaadi doontaan ma yahuud iyo nasaara nebiyo haabuu nabigu yiri sal lay waslam kaasay la midka macnaa kuwa idinka horreeyey maxay sameeyeen xagga tabarta iyo taagta iyo xoogga horta waa idinkaga ad xoolaha iyo carruurtana waa idinka badiyeen wixii la siiyey iyo nasiibkoodii bay ku raaxaysteen adduunyadayna joogeen idinkuna waad ku raaxaysateen munaafiqiinta oo maanta wixii laydin raaxaysateen waxaad dhex gasheen oo dhumbateen baatil iyo been ayaad dhex gasheen kuwii idinka horreeyeyba say u dhex galeen kuwaasi waa kuwa camalkoodu hoobtay oo uu buray adduun iyo aakharaba waana kuwa khasaaray barbileh subxana wa tacala macnaha maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa maadaama kuwii idinka horreeyey dhaqankoodii aad ku kacdeen ood sidoodii oo kaleeto u nooshihiin wixii iyaga ku dhacay baa idinku dhici doona saasaa macnaa laleeyahy cuna oo caba oo raaxaysta oo wada laakiin tii iyaga ku dhacday tu lamid a idinku soo socoto kaladiina antum idinku kaladiina kuwii oo kalea tihin min qablikum idinka hortiin ahaa haddaad xoog ku faanaysaan ama xoolo ku faanaysaan ama carruur iyo laandheeranimo iyo taran ku faanaysaan intaba iyagaa idinka badnaa waxbana uma tarin markii la qabto idinkana sidoo kalea tihin antum idinku kaladiina kuwii oo kalea tihin min qablikum idinka hortiin ahaa ayib kaanuu waxay ahayen say ahaayeen kuwaasi xaggay kagala mid ahayn wajshabhu waaka kaanuu waxay ahaayeen kuwaasi ashadda kuwa adayg badan minkum idinka xaggiina quwatan xagga taagta iyo tabarta wa aktara kuwa badan bay ahaayeen amwaalan xagga xoolaha wa awlaadan iyo xagga carruurtana waa idinka badnaayeen fastamtacuu way raaxaysteen kuwa idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii loo qadaray bay ku raaxaysteen fastamtactum idinkuna waad raaxaysateen bikhalaqikum nasiibkii adduunyada laydinka qadaray baad ku raaxaysateen kamaa sida istamtaca ay u raaxaysteen oo kale alladiina kuwii min qablikum hortiin ah kuwaa idinka horreeyey say ugu raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii wixii loo qorsheeyey ilaahay siiyey say ugu raaxaysteen si lamidaad idinkuna ugu raaxaysateen nasiibkii ayib wakhudtum waad dhex gasheen baatilkii ayaad muquurateen oo si miyir la-aana u dhex gasheen kaladii kuwii oo kaleeto khaaduu dhex galay alladii bimacna aladiina ka fasir ama waxaad tidhahdaa kaladii kalfariiqi kooxdii oo kale xaalad la mid tihiin alladii fariiqaasoo khaaduu dhex galay kuwii hore kooxdii hore dhex gashay idinkoo la mid ayaa dhex gasheenoo baatilka iyo xumaanta iyo macnaha waxa weeyaan adduunyada raaxadeeda iyo waxeedaad dhex gasheen ulaaika kuwaasi xabidat waxaad burtay acmaalum camalyaalkooda ayaa fi dunya adduunyada dhexeeda burtay oo macnaha waxii ay ka sugayeen ka heli maayaan waalaakhirati iyo aakhira dhexdeeda wa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray alam yatihim miyayna u imaanin nabau ladiina kuwii warkoodu soo uma imaanin min qablihim iyaga ka horreeyey qawmi nuuxin nuux qowmkiisii warkoodii sooma imaanin wa cadin iyo ree cad warkoodii wa thamuuda iyo reer thamuud warkoodii wa qawmi ibraahiima ibraahim qowmkiisa warkoodii soo uma imaanin wa asxaabi madyana meeshii madyan la odhan jiray dadkeedii warkoodu soo uma imaanin waalmu'tafikaati magaaladii wa asxaabi madyana madyan meesha la yidhahdo dadkeedii warkoodii soo uma imaan waalmu'tafikaati tuulooyinkii la gambiyey warkoodii soo uma imaanin muxuu ahaa warkooda kuwaas atathum waxaa u timid rusulhum rusushoodiibaa u timid bilbayinaati xujooyinkii cadcadaan bay ula yimaadeen markaasay beeniyeenoo waa la halaagay baa meeshaa ku jirta famaa kaana allahu alla ma ahanin marka liyadlimahum min dulmiyey halaagaa uu halaagay muusan ku dulmiyin walaakin kaanuu waxayse ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiyey anfusahum nafyaalkooda iyagaa dulmiyey macna ummadihii ka horreeyey nimankan la kari la-yahay gaalada ah ee nebiga la dagaalamay ummadihii ka horreeyey warkoodii sooma soo gaadhin yay yihiin ummadahaas waa kuwa la sheegay ummadihii ka horreeyey nebi nuux qowmkiisii oo biyo lagu halaagay ree caag oo dabayl lagu halaagay ree samuud oo nebi saalix qowmkiisii oo iyagana qaylo lagu halaagay nebi ibraahim qowmkiisii oo namruud iyo qoladii la halaagay asxaabu madyana oo laga wado nebi shucayb qowmkii loo diray oo iyagana dhulka lala gilgilay mu'tafikaadku waa tii dabagandoontay magaalooyinkii dabagandoomay waxaa laga wadaa waa qawmu luut kuwii loo diray reer luut weeyaano waa kuwii dhulka lala dabagadiyey mu'tafikaadka waxaa la yidhahdaa way gadoomeeno qaybtii saraa hoos martay dhagaxna markaa waa kii loo raaciyay maxaa u dhaqan ahaa kuwaas warkoodu muxuu ahaa rusul baa u timid way beeniyeen waa la halaagay kuwana sidii oo kalen baa ku socota kuwa markii la halaagay ilaahay ma dulmiyine ayagaa dulmiyo sababta loo halaagay iyagaa lahaa saas way macanaa alam yatihim soo uma imaanin kuwan nabau ladiina kuwii warkoodii soo uma imaanin min qablihim iyaga ka horreeyey kuwii hore waxay sameeyeen bay samaynayaan wixii lagu sameeyena iyagana waa lagu samayn doonaa nabau ladiina kuwii warkoodii yani weynaa soo uma imaanin min qablihim iyaga ka horreeyey qawmi nuuxin nuux qowmkiisii warkiisa warkoodu soo uma imaanin wa caadin ree caad warkoodii soo uma imaanin wa thamuuda ree thamuud warkoodii soo uma imaanin wa qawmi ibraahiima nabi ibraahim warkoodiis nabi ibraahim qowmkiisa warkoodii soo uma imaanin wa asxaabi madyana madyan dadkeedii meeshuu madyan waa meeshay deganaayeen magaceedo madyan asxaabteeda warkoodii soo uma imaanin waa shucay qoladii loo diray ayib waalmu'tafikaati tii dabagadoontay degmooyinkii iyo magaalooyinkii dabagaddoomay warkoodii soo uma imaanin dabagadoontayna waa reer luut qomlut yani saas way maana atatum warkoodu muxuu ahaa waa ka warkii oo la ururiyo si kooban loo sheegay warkoodu wuxuu ahaa atatum waxaa u timid ummadaha rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati xujooyinkii cadcadaa bay ula yimaadeen oo wax qancin lahayd ay ku qanci lahaayeen maxaa ka dambeeyey halkaa waxaa ku jira fakadabuu way beeniyeen faahlakahum llahu ilahay baa markaa halaagay waxaa laga fahmaya famaa kaana allahu liyadlimhum baa laga fahmaya meeshaa inuu halaag ka dhacay aayadda qaybteeda dambaa laga fahmay famaa kaana ma ahaanin allahu alla muusan ahaan liyadlimahum mid dulmiyey halaaguu ummadaha halaagay muusan ku dulmin walaakin kaanuu iyagaase waxay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiye anfusahum nafyaalkooda iyagaa dulmiyey oo sabab u noqda in la halaago hada wabilahi tawfiiq wsala allahu waslama ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam